إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcaهم بإحsaan إلى yوم الdيin أmا bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii bluq اlmaraam min adilaة الأحكاam kitaab اljanaa-is ayaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay xadiidka abi saciidin اlkhudriyi oo uu ka hadlaya naaixada amase islaanta meydka u baroorata وعn abi سacيidi الkhudriي radي الlaه canهu qaal lacana rasuulullaahi rasuulkii allah lacnaday sala allahu calayhi wasalam annaa-ixata islaanta meydka u boydo u baroorata iyo walmustamicata midda dhegaysata baroortaas ama booyintaas akhrajahu abu dawuudda ayaa soo saaray wa can ummi cadiyata waxaa laga wariya radia allahu canha qaalat akhada calaynaa rasuulullaahi rasuulka allah naga qaaday tidhi sala allahu calayh wasalam ballan nooga qaaday allaa nanuuxa inaanaan meydka u barooran muttafaqun calayh wa can cumara cumar bni lkhadaab radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayh wasalama qaal almeyitu meydka yucadabu waa la cadaabaa fii qabri qabrigiisaa lagu cadaabaa bimaa niixa bisababi niyaaxa niyaaxada sababteedana loo cadaabaa calayhi asaga loo baroortay muttafaqun calayh walahumaa bukhaari iyo muslim waxaa u sugnaaday naxwu xadiidkan mid la mid ah can ilmuqiirata ibnu shucba ayuu uga sugnaaday axaadiidtaas oo afarta ah xadiidka abi saciidin alkhudriy oo abu daawuud uu wariyey xadiidka umu cadiya bukhaari iyo muslim ay wariyeen xadiidka cumar bukhaari iyo muslim ay wariyeen xadiidka muqiira ibnu shucba ee bukhaari iyo muslim ay wariyeen dhammaan axaadiidtaas waxay ka hadlaydaa niyaaxada waxaa la yidhaahdo niyaaxa niyaaxa ayay ka hadlaydaa marka saddexda xadiidoo dambe dee bukhaari muslim aba wariyeen xadiidka ugu horey laakiin abu daawuud uu wariyey min xadiidi abi saciidin alkhudriy waa daciif xadiidkaas waa daciif laba cilo ayuuna la daciifay ama saddex aba ku jirtaba waxaa lagu wariyey dariiqada ah muxamed ibnu xasan ibnu cadiya can abiihi can jaddi saasaa loo wariyey dariiqada ah waxaa lagu wariyey muxamed ibnulxasan ibnu cadiya can abiihi can jaddihi markaa saddex isdhashay saddexdaba ay daciif yihiin wey saddex isdhasho saddexdaba daciif yihiin wey qoyskaasaa ku jira oo wada daciif ah qoyskaasaa ku jiro muxamed ibnu xasan ibnu cadiya abu zurca wuxuu yidhi layin lxadiid abu xaatim wuxuu yidhi daciif lxadiid bukhaari wuxuu yidhi lam yasixa xadiidu ibnu xibaan wuxuu yidhi kuufiyun munkar lxadiidi jiddan waa reer kuufa xadiiskiisuna waa munkar waa ninka koobaad waxaa maxamed ibnu xasan ah aabihiis alxasan ibnu cadiya abu xaatim wuxuu yidhi daciif alxadiid ibnu xibaan wuxuu yidhi axaadiiu laysat bin laysat binaqiya xadiisiisu nadiif ma ahan bukhaari wuxuu yidhi laysa bidaak wax saasa maahan isaga dham awowga oo ah cadiyat lcawfi ahmed bin xambal iyo abu xaatim iyo nasaa-i dhammaan waxay yidhahdeen daciif alxadiid abu zurca wuxuu yidhi layin waa mid jilicsan marka saddexdaasaa kale wariyeen xadiidkaasu xadiis sugan ma ahan saddexda kale sanadkooda layska weydiin maaho bukhaari iyo muslim ayaa saddexdaba wariyeen axaadiidta kale laftigoodii waxbuu ka sheegay xadiidka ugu dambeey muqarat ibnu shucba laftigiisu wuxuu ahaa nabigu wuxuu yidhi ina kadiban calaya laysa ka kadibin calaa axadin been aniga layga sheegaa la mid ma ahan been dadka qof kale laga sheegay qof hebelaa saas yidhi haddii dadka kale la yidhahdo been laga sheego waa dembi nabigaa saas yidhi hadii la yidhahdo nabiga been laga sheego waa dembi laakiin ma sinna sababtoo ah qofka kale warka laga soo naqliyey diin laga dhigi maa dadku diin ka dhigan maayaan ilaa dadka kale warkoodu diin ma aha laakiin nabiga warka laga soo naqliyo diina laga dhigana xukun sharcigaha lagu dhisaa idan marka beenta layga sheegaa la mid maahan uu yidhi nabigu sala allahu alay waslm beenta dad kale laga sheego la mid ma aha markaasuu nabigu yidhi sala allahu alay waslm man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar qofka marka aniga been iga sheega isagoo u kasaya naarta booskuu ka degi laha uu diyaargaroobo naartu booskulee kaasuu y markaasuu nabigaan maqlay asagoo le man niixa calayhi qofkii loo baroorto yucadabu bimaa niixa calayhi wixii loogu baroortay laftirkooda lagu cadaaba muslim waxaa ku sugan fa inahu yucadabu bimaa niixa calayhi yowma alqiyaama wixii loogu baroortaa lagu cadaaba maalinta qiyaamaha xadiiskaas laftigiisuna waa saas marka axaadiidta koow xukunka laga qaadanaa waxa ay tahay in niyaaxadu xaaraan tahay meydka loo baroorto inay xaaraan tahay niyaaxa waxaa la yidhaahdaa rafcu sawd bitacdiidi shamaa'ili in codka kor loogu qaado qofkan ammaanyaalkiisa in la tirtiriyo waa dhintay qofkii saas ahayo sidaas ahayo sidaas ahayo geesiga ahayo caaqilka ahayo anaa'iqiinoo saaxiib la ahayo saas iyo saasuu ahaa jirayo sidaasu ahayo waxaas in la daldalo wey waa sida hadda idaacadaha laga yidhahdo taasaa waxaa la dhaha niyaax in codka kor loogu qaado ammaantiisoo la tirtirinaayo sidaas ayaa la yidhahdaa waana dhaqan jaahili waana min kabaa'ir dunuub dunuubta waaweyn ayay ka mid tahay dunuubta waaweyn ayay ka mid tahay waxayna tusaydaa qofkaasu inuusan qadarka alle ku sabarsanayn oo uu ka argagaxsan yahay waana dhaqangaalaad oo nabiga sal اlahu alayhi wasalam xadiidka abi maalig alashcari wuxuu yidhi arbacun fii ummati min amri ljaahiliya afar arrimoodoo ummadayda ku sugan waa dhaqankii gaalada laa yatrukuunahuna ummadiina ka tegi maayaan waana dhaqankii gaaladii hore alfaqru fi laxsaab in aabbayaalka sharaftooda lagu faano innaga reer hebel baana la yidhaahdaa saasaan nahay oo dadka loogu faano qabaa'ilka kale lagu yaso wadacnu fi lansaab iyo dadka nasabkooda in la duro kaas waxa waya reer hebel waa sheegtahay ma ahana maogto waa laleeyahy waa idabdaho waana dembi weyn wey dadka nasabkooda in la duro waa nasab dhiman iyo waa saas iyo waa sheegtahay reer hebel kama dhalan iyo waxa weeyaan waa dembi weyn wey oo dhaqangaalaad ah tan saddexaadna walistia walistisqaau binnujuum in xidigaha lagu roob dalbo oo la yidhahdo waxa weeyaan xidig hebel iyo xidig hebela isla degeen roobkaa da-aya tan afraadna waniyaaxatu meydka loo baroorto markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam wannaaixatu idaa lam tatub qabla mowtiha tuqaamu yowma alqiyaamati wa calayhaa sirbaalun min qadiraani wa dircun min jarabin gabadha meydka u baroorato qaylida waxa weeyaan hadday dhimato ayadoon toobad keenin maalinta qiyaamaha lasoo taajinaa ayadoo wadata dirac oo waxa weyaan laami la kerkeriyey ah iyo waxaa rabaa qamiis laami la kerkeriyey ah iyo dirac cadhaah ayadoo wadata marka xadiidkaasna imaam muslimaa saxiixiisa ku wariyey marka axaadiista waxay daliil u tahay xaaraan qadcana inay too kabaa'ir ay tahay meydka in loo baroorto niyaaxa marka waa dhaqan gaalad waana xaaraan waxaa kale axaadiistu xadiidka ugu horeeya ee abi saciidin abi daawuud uu wariyey uu tusayaa dhegaysiga la dhegaystaana inuu la mid yahay xadiidkaas laakiin waa daciifaana laakiin xukunku waa sugan yihi oo waxaa laga qaadanaa adilada caamka ah ee waxa weya shareecada oo tusayda sideedaba dembi midku raba ha ahaado ama ha ahaado niyaaxo ama ha ahaado hees ama ha ahaado xan ayu dembi qofka samaynaa iyo kan dhegaysanaa waa isku mid waa isku mid qofka iska dhegaysanaa iyo kan samaynaa waa isku mid meel munkar lagu hayo haddaad timaado oo aad munkarkii ag fadhido oo aad dhegaysanaydo ku dembiyaa tahay qawaacidka shareecada sidaasay tusayaan waxayna u daliishaan cilmigu qowlka allah oo ilaah uu yidhi waqad nazla calaykum fi lkitaabi an idaa samictum aayaat illaahi yukfaru biha wa yustahzau biha falaa taqcuduu macahum xataa yakhuduu fii xadiiin gayrihi inakum idan miluhum allah wuxuu yidhi subxaana wa tacaala allah wuxuu dushiina ku soo dejiyey kitaabka qur-aanka dhexdiisa haddaad maqashaan ayadoo aayaadka ilaahay lagu kufrinaa lagu jeesjeesa fiiri aayaadka allah lagu kufrinaa mid baarlamaanka ha hadla markaasuu leeyahay maa nansakh min aayatin ow nunsiha na'ti bikhayrin ow miliha ilahay saasuu yidhi leey haddaba ilaahay maadaama uu saas yidhi waa inaan dastuurkan laga tegin ayadoon mid kale la keenin ha fiiri waa aayad quraan bilaahi calaykum bal shaydaankaas wiil waa aayad qur'aan markaasu wuxuu leeyahay alla wuxuu yidhi wixii aan nasakno ha oo aayad ah ama aan dib u dhigno waxa weeyaan waxaan la nimaadnaa wax ka qayr badan aan la mid aayad kalaan ku bedelna ilaahay maadaama uu saas yidhi wuxuu leeyahay dastuurkii annagu aan dejinnay waa inaan laga tegin ilaa mid kale aan dejino bilaahi calaykum macnaheeda maxay ka dhiganta allah sharciyu dejiye anaguna la mid ah soo kama dhigno ya bal shaydaankaas fiiri mujrimka soo ma jeedin marka meeshaas haddaad iska fadhido ilahay kitaabkiisa lagula jeesjeesayo la mid ah marka waad la dembi eg tahay haddaad fadhido meeshaas waad la dembi egtahay ilah wuxuu leeyahay falaa taqcuduu macahum meesha aayaadka alle lagula jeesjeesaya ha fadhiisanina ilaa ay hadal kale galaan danaad ka leheed gaaladan aayaadka ku jeesjeesayda waa inaad ka tagtaa markay iska daayaan ay kujasiiso dan kale ay ka hadlaan oo wax kale galaan dantii adduun ayna ka dhexayd markaasaad kala hadli karta fiiri xataa yakuuduu fii xadiiin hayri ulaayi jeesjeeskan war aan ahayn ilaa ay dhex galaan hala fadhiisa inta jeesjeesku socdo qofka fadhiyaa dembigu wax ku leey dad badan maanta waxa weyn xataa kuwa dulaal cilmiya mid qur-aanka alle ka been sheega oo axaadiista ku been sheega oo iska hadlaa ay saas u fadhiisanaan xaaraan wey laba shaya mid lagaa rabaa inaad ka celido haddaad awoodo oo tirahdo war ilahay ka cabso diin warkama haydi waxaanaad ka hadlayda waxbaa beentaa ka sheegin diinta haddaadan awoodin xaaraan wey inaad fadhida waa iska fadhiya waa ku qosla wallah waa ku cayar qur-aanka xadiiskii ku cayar acuudu billahi ha markaasuu markuu istaago hadhow banaanka tagu leeya arma maqlayd wax uu ka hadlay ha baadil inta uu sheegay adba baadilow kale hata waa dhegaysayd ha baadilow kale la dembiyaadna ta inakum idan miluhum la midaatiin ilahay leey qofka ilaahay diintiisa ku cayaaraa waajib wey inaad ka celida haddaad awoodo haddaadan awoodin iska tag ka tag meesha ka tag marka waa noocaas inakum idan miluhum wuxuu yidhi alimaam alqurdubi fadalla bi haada arrintaas wuxuu alla nagu tusay calaa wujuubi ijtinaabi asxaabi almacaasi inay waajib tahay in laga fogaado dadka ahlmacaasida idaa dahara minhum munkarun haddii munkar ka soo muuqdo lianna man lam yajtanibhum faqad radiya ficlahum qofkaan ka fogaanin ficilkoodu raalli ku yahay fa kullu man jalasa qof kastoo fadhiista fii majlisi macsiyatin meel macsiya lagu hayo waxay rabtaa ahaa aayad alla lagu jeesjeesa bidacaa la akrina xatraa la hayaa qamaaraa la cayaara turubaa la cayaara waa la qayila heesaa la dhagaysana ayu qof kasta oo yimaada meel macaasi lagu hayo walam yunkir calayhim oo aan ku inkirin oon dhihin xaaraan weeye xantu waa xaaraan joojiya xantanad xanaydan heestanu waa xaaraan munkarkaanu waa xaaraan aan dhihin yakuunu macahum fi lwisri sawaa wuxuu noqonayaa dembiga mid kula mid ah dembiga waa kula mid wayanbaqii waxaa haboon an yunkira calayhim inuu inkiro idaa takalamuu bilmacsiya markay macsi ku hadlaan wa camiluu bihaa ay ku dhaqmaan fain lam yaqdir hadduusan awoodin cala alinkaari cala nakiiri wey hadduusan awoodin inuu inkiro calayhim yanbaqii an yaquuma canhum inuu ka istaago inuu ka istaago xataa laa yakuuna si uusan uga mid noqon min ahli hadihi alaaya aayaddaanu dadka sheegay idan marka munkar kasta oo munkarkaas wuxuu raba ha ahaado xan muslimaa la cunaa hilibkiisa heesaa la hayaa muusiqaa la hayaa baatil kalaa la hayaa bidcaa la hayaa shirkiyaa la hayaa diin allah lagu jeesjeesaa waa inaad inkirtoo tiraa joojiya haddaad awoodo haddaadan awoodin khalaas ka carar meesha sidaas labadaasaad ku badbaadi kartaa mid saddexaad ma jirto marka xadiidka waxa weeyaan naaixada barooranaysa iyo midda dhegaysanayda waa isku mid waa isku mid sidaas xadiiska tusaa xadiidku wuxuu kaloo tusaa waxa weeyaan maydka waa la cadaabaa waxaana loo cadaabaa baroorta loo baroortay maydkiabaa loo cadaabaa maydka waa la cadaabaa maxaana loo cadaabaa baroortii loo baroortay waa loo cadaaba meeshaas marka ishkaal weyn ayaa ahlucilmigu ka muujiyay oo waxay tahay ishkaalkaas oo xoogaa qarsoonaashaa ku jira ashkala macnaheedu waxa weya dakala fii ashkaalihi shayga dhowr shay oo isku eg marka isdhex gashaa layidhaha ishkaal xoogaa qarsoonaashaa ku jira oo waxay tahay allah subxaana wa tacaala kitaabkiisa munasalka muxkamka wuxuu ku yidhi walaa taziru waasiratun wisra ukhraa ma xambaaraydo naf ayadiiba dembi xambaarsano naf kale dembigeeda aayadda marka waxay ku caddahay qof looma cadaabo qof kale dembigiisa xadiidkan axaadiista saxiixa ee bukhaari iyo muslimna waxay caddaynayaan waxa weeyaan in qofka loo cadaabaa baroortii loo baroortay saasay caddaynayaan sunnaduna waa waxyi qur-aankuna waa waxyi qur-aankuna waa waxyi maxaa looga jawaabi ishkaalaadkaas caaisho iyadu xadiidka dhamayba diidayba oo waxay tidhi raxima allahu abaa cabdiraxmaan cabdullahi ibn cumara ka mid a xadiidka waxa weeye saxaabada wariyay ilaahay ha u naxariistay tiri abaa cabdiraxmaan samica shay-an falam yaxfad shayuu nabiga ka maqlay mana soo xifdin isagaa ismoodsiiyey xadiidka dhamayba helfaa ugu qaaday waxay tihi arrintu waxay ahayd inamaa marat calaa rasuulilaahi sala allahu alay wasalam janaasatu yahuudiy arrintu waxay ahayd tihi nin yahuudi ah janaasadiisaa nabiga lala soo maray wahum yabkuuna calayhi waana u booyayeen yahuuddu faqaala antum tabkuuna wainahu la yucadab kaasaa nabigu yidhi war idinna waa u booyeydaan maydkaana waaba alcadaabaaba cadaabuba ku jira xad uga booyeyda saasay heday tii ee qof nool booyintiisa mayd loo cadaaba maahayn arrin caaisha halkaasa ka bixi laakiin taas culamadu waxay idhahdeen laa maxala laha min alexraab waxa weyan xadiidka cabdullaahi bni cumar keliya ma warin cabdullahi bni cumaraa wariyey aabihiis cumaraa wariyey muqiirat bnu shucbaa wariyey abu muusa alashcariyaa wariyey xabsa bint cumaraa wariday suhayb ruumiyaa wariyey ma ahan hal saxaabiya laba saxaabi saddex saxaabi afar saxaabi xataa ma bukhaari iyo muslim iyo qayrkoodana ku yaalla marka kaas waxaa la yidhi dawo ma waayo ahlcilmiga dariiqo kaleetaa qaar kala marsiiya waxay yidhahdeen waxaa looga jawaabaa yucadabuda waxaa loola jeedaa waana sidaa shekhulislaam ibnu taymiya iyo calaamat ibnulqayim ardaygiisa ay doorteene ee yata'allamu wa yata'adaa binawxihim calayh maydku waa la xanuunsanaa arrintaas waa la xanuunsanaa meeshuu duco iyo istikfaarka sugaaya hadday iska barbaroortaan arrintaas wuu ku dhibtoonah waa ula xanuunsanaa waa ka xumaana sidaas u awileen waxayna yidhahdeen waxaa noogu daliil ah qofka dhibka qabta in cadaab lagu magacaabo xadiidka saxiixa bukhaariya muslim uu wariyey ee nabigu uu yidhi asafaru qidcatu min alcadaab safarku waa qayb cadaabka ka mid a safarkan haddeen dab laysku shida maaha marka qofka xoogaha dhibka qabta cadaab waa lagu magacaabaa sidaasay aimadaasuna ka bixiyeen waa dariiqadaas waxa waya cabdullah ibn salix xusaan shaarixa oo minxahana dariiqadaas isagu rajax laakiin dariiqada ilaahay baa garanaya sawaabkay aniga iila muuqadashada badan sawaabka waxay tahay waa dariiqada imaam albukhaari uu maray amiiru lmuminiin fi lxadiid imaam albukhaari dariiqada uu ku jamciyey waxay tahay wuxuu yidhi baabu u qabtay wuxuu yidhi baabu qowli nabiyi sala allahu calay wasalam yucadabu almayitu bibacdi bukaa'i ahlihi calayhi idaa kaana nawxu min sunati fiiri baabka idaa kaana nawxu waa markay booyintaanu ka mid aheed min sunati kan dhintay dariiqadiisa marka halkaas waxaa ka soo baxay qofkaan dhintay asagaa lagu yiqiin maydka inuu booyo asagaa dhihi jiray ha loo booyo markuu dhintaa qaraabadiisa uga daydayna u booyeen idan marka waxa loo cadaabaa ma ahan waxa weeyaan dembi uusan shaqaysan ee waxay tahay waxa weeyaan dembi uunta adduunka intuu noolaa sameeyey looga dayday looga dayday waxaana la ogsoon yahay qofka wax alla wixii uu jideeyo ee markuu dhinto kadib looga daydo waa loo ciqaaba hadday xumaan aheed hadday wanaag aheedna waa lagu abaalmarina ajira looga abaalmarina idan marka dembi qof kale maaha waa dembi waa isagu leey maxaa yeelay markuu noolaa ayay sunno u aheed sida ugu fiicanoo loo jamciyo waa sidaas imaam bukhaari maray sidaas weeyaan sidaas wey marka nabigu ballanuu uga qaadi jiray umcadi waxay tihi ballanuu nooga qaaday macnaha baycada markuu dumarka ka qaadayey wixii uu ballanka uga qaaday kamid ahayd akhada calaynaa rasuululahi sala allahu alay slam allaana nuux muttafaqu caleyh marka waxa weeyaan waa ballan uu nabigu ka qaaday qof kastoo muumina taasaa laga rabaa taas ayaa laga rabaa inuusan maydka u barooran qaabka loo cadaabaayo xataa ilaahay baa garanaya laakiin xadiidka mus waxaan rabaa imaam albukhaari saxiixiisa ku sugan min xadiidi nucmaan ibni bashiir xataa xadiidkaas fiiri waxaa ku sugan nucmaan ibni bashiir wuxuu yidhi uqmiya calaa cabdillaahi bni rawaax cabdullahi bni rawaaxaa miir beelay ta xanuunsaday walaashiis camra ayaa booyey oo waxay tihi sidii niya niyaxadii samayd waxay tihi waa jabala alla ninkii buurta aha waa kada ninkii saasa waa kada ninkii saasa ay tihi markaasuu soo naax markuu soo naxay wuxuu ku yidhi maa qulti shay-an ilaa qiili ilaa qiila lii anta kadalika kelimad ma adan dhihinu yidhi ilaa kelimaddaa tira waxaa la yidhahaa waryaa maadaa saasa a axjaa-idahaa tahaybe buuraad ba tahay miya adiga a waaba saasaa la dhahayo kelimaddaa tira hataa naftii weli kama dhicina tay marka xataa noocaas inay taa dhici karta cadaab marka waana dhibaato weyn de aakhirado taagan lagu yihahda maadaa waryaha sidaas waa dhibaato weyn marka qofka haddii loo booyo baroortii adiga wax kuu tarimee murugay kuu siyaadinay iimaankaagina waxba dhima qadarka lama rumaysnin qofkii kaa dhintana wawaa loo cadaaba haddii uu ama isaga ka dardaarmay ama ay dariiqadiisa ka mid ahayd idan marka waa shay khasaara ah oo halaag waa shay khasaara ah oo halaag oo nacfina aan lahayn wa can anasin radia allahu canhu qaal shahidtu waxaan xaadiray yidhi bintan gabar gabadhaasoo linebi nabiga u sugnaatay sal allahu calay waslam gabadhaasoo tudfanu la aasayo gabar nabigu dhalay oo la aasayaan joogay uu yidhi anas wa rasuululahi rasuulka alle sala allahu calay wasalam jaani jaalisun kii fadhiya ayuu ahaa cinda alqabri qabriga agtiisa fa ra'aytu waxaan arkay caynayhi nabiga labadiisa indhoo tadmicaani xaalay illimeynayaan rawahu albukhaariya weriye xaafidka waxa weyn cajaa'ib uu leeyahay qaabka uu axaadiista iskaga daba keeno cajaa'ib waa ad fiqi cajiibaha ka muuqda fiiri baroortii in la diiday iyo niyaaxadiioo dhaqangaalaad tahay markuu sheegay ayuu wuxuu daba dhigay in ilinta ishaa aysan banaantay axaadiistii tusayday si aan la yskugu qaldin marka waa isku xijiyeen labadoodii waxaa xaaraantaah oo la diidaya maxay ahayd niyaaxada oo ah qaylada kor loo qaado qofka ammaantiisa la sheeg sheego xadiidkan anasna muxuu tusaa ilinta isha ah nabi maxamedaa ilimeeyey idan marka waxay ku tusaydaa waxa xaaraanta waa qaylada iyo ammaanta la tirtiriyo ee ilinta ishaahu waa banaan tahay saasuu iskaga kaa daba keeno inaad labada xadiis aysan iskaga kaa darmin oo aad kala gargarato labada xadiis weliba xadiidka siyaada la socotay xadiidka anas ibn maalik wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray bintan gabadh oo linebi nabiga u sugnaatay sala allahu alay slm gabadhaasoo tudfanu la aasayo gabadhaasoo la aasayo wa rasuululahi rasuulka ilaahayna jaalisun kii fadhiyuu ahaa cinda alqabri qabriga agtiisa fa ra'aytu waan arkay caynayhi labadiisii indhood tadmacaani tadmacaani xaalay illimaynayaan siyaadaa la socotay xadiidkaas faa'iido badan markii gabadha qabriga la dhigaayey fa qaala nabigu wuxuu yidhi hal minkum maydinka mid yahay rajulu nin lam yuqaarifi leylata xalay aan xaaskiisa u galnoon mayna ku jiraa uu yidhi lam yuqaarifi leylata xaa loola jeedaa lam yuqaarifi leylata ruwaadda xadiidka gobol ka mid waxaa loola jeedaa ninaan dambaabin saasay ku fasireenoo waxaa ku fasirayba waxa weeyaan ruwaadda gobol ka mid ah ayaa ku fasiray sidaas oo waxa weyan ruwaadda gobol ka mid a ku fasireen laakiin macnahaas aad waxaa u fogayay ibnulxasmi wuxuu yidhi macaad allah marka nabigu yidhi hal minkum aynin ka mid yahay rajulu nin lam yuqaarif aan shaqaysan alleylata xalay abu dalxaa yidhi ana aniga wey rasuulka allow markaasaa nabigu wuxuu yhi fanzil gal qabriga qabriga gal fanazla fii qabriga qabrigiyuu galay isagaa qabriga dhigay gabadha gabadhii nabiga sala allahu alay slam isagaa qabriga dhalay qabriga isagaa dhigay waxaana jooga zawjkeediiyo cumaan ibnu cafaan iyo aabaheeda nabi maxamed sala allahu alay wasalam labadoodii midna ma dhigin ee waxaa dhigay qabrigii waxa weeyaan abu dalxa oo ajnabi ka ah oo maxramkeeda xataa ahayn ayaa dhigay markaas waxa weyan ruwaadda gobolka waxay ku fasiran xalayaan dembi shaqaysana loola jeeda ibnulxasmiyaa marka inkiray oo wuxuu yidhi macaad allah ilaahay baa laga magan galaa an yatabajaxa inuu iskaga dhiirado abu dalxa cinda rasuulillaahi biannahu lam yudnib tilka leyla say ku dhici karta nin saxaabi inu yidhi anaan xala dambaabin wax la dhici kara xataa maa ha dadkaan caadigaho toosan aanba dhihi karinba anaan xala dambaabin ee nin saxaabiya inuu yidhahdo rasuulka hortiisa anaan xala dambaabin wax dhici kara maha macnuhu waxa weeyaan anaan xalay xaaskayga u galmoonin saas weeye su-aasha nabigu weydiina yaan xalay xaaskiisii u galmoonin weeye sidaas weeye xaafid ibnu xajarna wuxuu yidhi waxaa xoojinaya macnahaas in macnuhu yahay yaan xalay xaaskiisi u galmoonin riwaayada ku sugan taariikhul awsad oo bukhaari leeyahy iyo xaakim musadrakiisa oo wuxuu yidhi nabigu laa yadkhul ilqabra axadun qof yuusan qabriga gelin qaarafa ahlahu lbaarixa xalay ka shaqaystay xaaskiisii fatanaxaa cumaan cumaanoo gabadha zawjkeediiha waa ka fogaaday xaquu tegey marka abudalxaa galay xadiidkan marka wuxuu tusaa inay bannaan tahay ilinta isha ah ilaahay taas wax uma cadaabo axaadiista fara badan aana sidaas ku soo aroortay axaadiis fara badan ayaa sidaas ku soo aroortay waxaa ka mid ah xadiidka anas ee bukhaari iyo muslim ay wariyeen oo nabigu yidhi tadmacu lcaynu ishu waa illimayne wayaxsunu lqalbu qalbiguna waa murgaa walaa naquulu ilaa bimaa yurdi rabbana laakiin afka ka dhihi mayno wax rabbigan raalligareeya waxaan ahayn xadiiskaasa sii caddayna qalbigu inuu murgo ma ahan dembi waa murga nabi maxamed murgi jiray ishu inay ilimaydo dembi ma ahan nabi maxameda ilimay jiray waa raxmad ilaahay qofka ku abuuray mal qofkaan ilimayhinaaba khataraba qofka ilimayhin qalbigiis inu adag yahay tuse nabi maxamed waa ilimay jiray marka ehladiisu dhimanayda soo ma jeedid waa raxmad ilahay qalbiga uga abuuray laakiin ilaahay wuxuu wax u cadaaba siduu nabigu yidhi waa carabka kan ama u waxugu naxariisana oo waxaa laga rabaa inaan carabka aysan ka soo bixin wax aan alla raalli ka ahayn sidaas weeye xadiis taasu tusaa wuxuu kaloo xadiidku tusaa sunnadu inay tahay qabriga qofka dumarka inuu geliyaan ragga dumar geli maayaan waxa laaas ayadoo dumar ah waxa weyaan rag raggu raggaa gelina ee dumar geli maayaan maxaa yeelay xoog ayay raggu leeyihiin dumarku maba celi karaan waa taas tan labaad weliba sunno waxa a ninka gelinaya ajnabiba ha ahaadee inuu yahay nin oo waxa weeyaan aan habeenkaas xaaskiis u galmo sidaas weeye sidaas weeye wuxuu yidhi xaafidku weliba ninkaasaa laga dooraa qaraabadeeda xataa iyo maxaarimteeda aabaheed iyo zawjkeeda isagaa laga dooraa isagaa laga dooraa sidaasuu yidhi fatxulbaariga ku yidhi marka xadiista sidaas ayaa laga faa'idaa dumarka ragaa qabriga dhiga ee dumar kale qabriga dhigi maayaan ajnabiba ha ka ahaadeen haday rabaan rag ajnabi ha dhigi kara ilaa waa xijaaban tahay waxa weeyaan haddee waxaa ugu jira soo maahan n karfanti waa sidaas wey وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال وحر لا تدفنوا هآسنين موتاكم ذاتك إن كدنت بالليل هبين هآسنين ذاتك إن كدنت هبين يان لآسن إلا أن تضروا إن لين ببات جريا ما هنا الضرب من قبضت أخرجه من ما جاء يا حديث كسوساري وأصل حديث كأسر كيسون في مسلم كسوغي لكن قال مسلم وحو يري زجر النبي وحو كعنانتي أو ذاتك كريبي an yukhbar arajulu qofka in qabri la geliyo bilayl habeen xataa yusalla calayhi ilaa lagu tukado an marka hore lagu tukadaa ee ayadiioo lagu tukan habeen in qabri la geliyo nabigu dadka waa ka reebay xadiidkan wuxuu tusaa habeenkii inaan la aasin dadka nahyi ayaa ku soo arooray ibnulxasmi asagu wuxuu yidhi waa xaaraan mana la aasi karo habeenkii dadka inuu kahadayna waxaa sidaasoo kale laga soo naqliy ninka la ihahdo saciid ibnu musayib laakiin jamaahiiru ahlilcilmi waxay ku tageen in habeenkii dadka la aasi karo in habeenkii dadka la aasi karo waxayna u daliishadeen xadiidka cabdillaahi bni cabbaas ninkii habeenka madow la aasay nabigu wuxuu yidhi afalaa aadantumuunii maxaad ii soobaysiin weydeen uu yidhi xadiiskana bukhaari iyo muslima wariy bukhaarina baabu uga dhigtay baabu dafni bileyli xadiidkan wuxuu baab u yahay in habeenkii dadka la aasi karo uu baab uga dhigto maxaa yeelay meesha laga qaadana waxay tahay nabigu ma dhixin maxaad habeen u aasteen ma dhihin ee wuxuu yidhi maxaad iisoo ogeysii weydeen haddii aasida habeenkiiya munkar tahay nabigu wuxuu dhihi lahaa maxaad u aasteen habeen xadiiskaasaa laga qaatay waxaa sii xoojinaya ficilka saxaabada abubakar habeenaa la aasay sida saxiixbukhaariga ku sugan min xadiidi caaisha waxay tihi wadufina abubakrin qabla subxi salaada subax ka hor ayaa abubakr la aasay xaafid ibn xajar fatxulbaarig wuxuu yidhi wa haada kalijmaaci min asaxaabati cala aljawaaz saxaabada agarkoodu waa noolaayeen markii abubakar u dhintay wuxuu yidhi tan waxay ka dhigantay ijmaac saxaabada ku ijmaaceen habeen in wax la aasi karo maxaa yeelay abubakar khaliifihii ummadda ah aa habeen la aasay saxaabadiio jooga maxaa looga jawaabaa xadiidkan leh laa tadfinuu haasinina mawtaakum dadka idin ka dhinta bileyla habeen ilaa an tudaruu in dhibaata idin qabato daruuro ay keenta maani akrajahu b daawuud waaslu fi muslim waxaan rabaa akhrajahu ibnu maaja ayay xadiiska soo saaray waaslu fii muslimin laakiin qaala muslim wuxuu yidhi zajara nabigaa canaantoo ka reebay an yuqbara in la qabriyeeyo arajulu qofka bileyla habeen xataa yusalla caleyh la lagu tukado maxaa looga jawaabaa waxaa looga jawaabaa sababka nabigu uu u diiday sababka xadiiska muslimka caddeeyey oo waa maxay salaadii waa in janaasada qofku helaa isagoon salaadii helin ilaa salaada xuquuqda uu nagu leeyahay kamidta waajibkaa waa inaan la aasi sababku waa saas walidaa sidaas daraaddeed wuxuu yidhi calaamat ibnu lqayim tahdiibu mukhtasari sunanka oo wuxuu ku yidhi idaa kaana dafnu leylan laa yafuutu bihi shayun min xuquuqi lmeyt habeenka aasidiisa habeenka aasidiisa hadduusan ku tegayn shay xuquuqdii meydka ka mid a hadduusan ku dayacmayn haddaysan ku dayacmayn salaadii iyo wixii lamid a falaa ba'sa dhib male wa calayhi tadullu axaadiiu ljawaaz axaadiista banaynayda habeen ila wax alla aasaana saasay ka hadleen xuquuqdii meydku lahaa wax ka mida inuusan dayacmayn so uma jeedid markaasuu wa in kaana yafuutu bidalika xuquuqu haddii xuquuqdiisa wax ka mida ay tagtegaydo ay ku dayacmaydo nuhiya can dalika arrintaas waa midda la iska reebay saasaana nabigu a reebay hadalkaas ibnulqayim waxaa aad u sii caddaynaa xadiidka muslimka alfaad ku jirta oo xadiidka muslimka ka waxaa uga jirtay fiiri awalkay uga jirta waxaa ku jiray ana nabiya sala allahu calay wasalam khadaba yowman nabigaa maalin khudbeeyey fadakara rajulan min asxaabihi wuxuu sheegay nin asxaabtiisa ka mid oo qubida la oofsadayoo fa kufina lagu karfanay fii kafanin hayri daa'irin karfan aan dheeraynoo waasac ahayn nin lagu karfanay ayaa nabigu ka hadlay wa qubila leylan habeena la caasay fazajara markaasuu ka canaantay dadka an yuqbara rajulu bileyla xataa yusalla calayh marka xadiidkaasa caddaynaa xadiidkaasa caddaynaaho cilada nabigu u diiday waxa ay tahay in waxa weeyaan xuquuqdii meydka qayb ka midu ku dayacanta sida karfantii sida salaadii marka hadday xuquuqdii gobol ka midu lumaydo ma banaana haddii salaadii waxa weyn haddii si sax loo dhaqo si saxa loo karfano si saxa loogu tukado jamaaco fiican uu helo ilaa maalinkii jamaaco fiicana la hela haddii habeenkii jamaacadii fiicneed la helo si saxa qabri saxa loo qodo lagu aaso waa banaanta oo xaadiistaasa tusaya haddii xuquuqdiisi qayb ka midu lumaydana ma banaana xadiiskaana tusaya idan sidaasaa loo jamcinaa marka an cabdlaahi bni jacfar cabdilaahi bni jacfar radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi lamaa jaa markuu yimid nacyu nacyu jacfar jacfar geeridiisa warkeedii markuu yimid xiina qutila markii la dilay qaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi sal اllahu alيه wasalam isnacuu u sameeya liaali jacfar reer jacfar dacaaman cunto u sameeya faqad ataahum waxaa u yimid maa yushqiluhum wax mashquuliya akhrajahu hamsatu shantiyaa soo saaray ila nasaa-iya nasaa-i ma ahane waana xasan waxa weeyaan waa xadiis xasano tirmidi xasan ayuu ka dhigay nusqooyinka gobolna xasanun saxiixunaaba ku sugan laakiin sida xaafidu dahabiba uu miisaanka uga soo naqliyey waa xasanun saxiixuntu sax maaha waa xasanu xaafi ibnu kaiir laftirkiisu irshaad lfaqiiha ayuu xasan uga dhigay irshaad lfaqiiha ayuu xasan uga dhigay xadiisku waa xasan xadiidkan markaa cabdulaahi ibni jacfar cabdulaahi ibnu jacfar ibnu abi aalib alqurayshi alhaashimi weeye jacfar ibnu abi aalibaa dhalay jacfar ibnu abi aalib ayaa dhalay wuxuu dhashay markii jacfar u hijrooday xabasha jacfar ibnu abi aalib wuxuu ka mid ahaa saxaabadii u hijrootay xabasha intii maka nabigu joogay sala allahu calay wasalam marka aabihiis iyo hooyadiis labaduba waxay u hijroodeen xabasha halkaasuu ku dhashay marka wuxuu ka mid yahay min siqaari saxaaba saxaabada raggooda yaryar ka mid yahay markii jacfar uu shahiiday dagaalkii mu'ta ayuu ku shahiiday sanadii sideedaad jacfar ibn abi aalib umaradiiu ka mid ahaa maanta saddexdii saxaabiyo umarada ahaa ayuu ka mid ahaa oo shahiiday kadib nabigaa kafaalo qaaday nabiga dhabtiisuu ku barbaaray sida uu yidhi xaafidu dahabi kaana kabiira shaani kariiman jawaadan yasluxu lilimaama wuxuu ahaa nin arrinkiisu aada u wen yahay deeqsi ah u subada imaamka muslimiinta hijriyadu markay sideetan aheed ayuu dhintay saxaabigaas can cabdillaahi bni jacfar waa cabdullaahi ogow jacfar ibn abi aalib maaha waa cabdula jacfar ibn abi aalib isagoo jacfar ibn abi aalib waxa weeyaan akhuu cali ibn abi aalib cali ibn abi aalib walaalkiis weeye duljanaaxayn a loo yaqaanaa saaxibu hijratayn weeye raggii horay uu islaamayuu ka mid ahaa kaana ashbaha naasi khalqan wa khuluqan muuqaalka iyo dabeecadda dadka ugu ekaansho badan rasuulka alluu ahaa sala allahu calay wasalam sawjadiisana asmaa bintu cumays a la dhihi jiray dagaalkii muuta yowma muuta ayuu shahiiday sanadii sideedaada hijriyada asagoo afartan iyo kow sano jira marka maalinkaas markii la dilay oo warkii geeridiisa ku saabsaneed ay timid oo la yidhi jacfar waa la dilay lamaa jaa markuu yimid nacyu jacfar nacyiga waa soo ogaanay waa khabarka geerida ku saabsan warkii oo jacfar in la dilay ku saabsanaa markii uu yimid xiina qutila markii la dilay qaala nabiyu nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam isnacuu u sameeya liaali jacfar dacama jacfar qoyskiisii u sameeya jacfar eheladiisii u sameeya cunto eheladiis waxaa loola jeedaa zawjadiisii iyo caruurteedii zawjadiisii asmaa binti cumays iyo caruurtiisiiyaa loola jeedaa cunto u sameeyu yidhi halkaas xukunka laga qaadanaa waxay tahay dadka laga dhinto in cunto loo sameeyo nabigu waxa weyaan cuntada sameeya wuxuu la hadlaa eheladiisii uu la hadlaa marka dadka meydka qaraabada xoogaa durugsan la-ah qaraabada xoogaa ka durugsan iyo dariska a waxaa laga rabaa qaraabada meydka ugu hooseeya qoyska laga dhinto in cunto u sameeyaan qaraabada xoogaa durugsan xoogaa iyagu mogta naxdintoodu ma adka aada uma nixin marka waxaa la rabaa qoyskan laga dhintay gurigan laga dhintay inay cunto u sameeyaan inay cunto u sameeyaan inay cunto u sameeyaan deriske iyo waxa weeyaan qaraabada xoogaa ka dursan kuwaasaa nabigu marka la hadlaa sala allahu calayh wasalam waa sidaas marka halkaas waxaa laga qaatay waxaa sunno ah in cunto loo sameeyo dadka laga dhinto loo geeyo sidaasaa sunna nabigu ciladiiu sheegay wuxuu yidhi nabigu faqad ataahum waxaa u yimid maa yashqaluhum wax mashquuliya yashqalu iyo yushqilu labaduba banaan oo waxaa laga keenaa shaqala oo min baabi nafaca ah amase ashqala oo min baabi afcala ah laga keena labadaba banaan marka wax mashquuliya oo waa maxay waa murugta loo soo sheegay aabbood in la dilay taas waxay kutusaydaa marka qofka xataa haddii uu isagoo dariiqo sharciga ku dagaalama oo jihaad fii sabiilah lagu dilo dadku waa murgaaya nabigaa murgi jiray sala allahu alay wasalam markii adeerkiisa la dilay xamse iyo marar kale haddana waxa reer jacfar wuxuu leeya wax ay la mashquulaana ku dhaco musiibo marka qofkii xataa isagoo dariiq sharciga lagu dilay waxa weeyaan qaraabadu waa murgaayaan qalbigooduna waxa weeyaan waa xanuunsana taasuna waxba ka dhibi maydo qofkii dariiqi sharci ah lagu dilay waxba ka dhibi maydo qaraabadana waxba ka dhibi maydo marka wax mashquuliye ayaa u yimid sidaasaa marka sunnadii laakiin annaga hadda sunnadaas maxaa lagu bedelay sunnadaas waxaa lagu bedelay waa mix iyaga cunto loo doon markii lagaba dhinto agow ninku hadduusan tegin tegaye mid soomaaliya yi ninaa dhintay markaasuu cunto ka cuno ka dherg hadduusanba dhiman anaa dhima lahaayo cuntadaas ma hele ka war waxa weeyaan waa bilcagsi marka sunnadiioo la dabagediyey soo maaha marka waxaa la rabaa ayaga cunto in loo geeyo ayaga in laga doonto maya insha allah markii hadda kitaabkaan uu dhammaado janaasada darsigan caawa markuu dhammaado aan wax yar uga dardari doonaa wax yar maxaa ka banaan maxaan ka banaanayn marka xadiidkan taas ayaa laga qaatay muddada cuntada la siinaa fuqahada waxay dhahdaan habeen iyo maalin qaarna waxay dhahdaan saddex maalmood xadiiskuna ma sheegin marka habeen iyo maalin in loo cunto loo siiyo ama saddex maalmood looga dhigo sidaas weeye in sidaas weeye sidaas weeye وعn سلyمان بن برyدة عن أbيه aabhiis uu ka wariyey qaala wuxuu yihi aabihiis kaana rasuullahi rasuulka all wuxuu ahaa salى الlaهu عalيه وasaلم يucalimuhum saxaabada mid bara idaa kharajuu markay u baxaan ilى maqaabiri qubuuraha markay u baxayaan idaa kharajuu ey idaa araaduu alkhuruuج wey markay rabaan inay qubuuraha u baxaanoo qubuuraha aadaan wuxuu nabigu bari jiray ducada ay ku ducay lahayn markay qubuuraha ay istaagaan aلsalaamu nabadgelyo calaa ahli diyaari guryahan dadkooda dushooda ahaato guryaha laga hadla waa qubuuraha dadka ku jira oo degan oo min almuminiina muminiinta ah iyo walmuslimiina muslimiinta wa inaa anaguna in sha allahu alla hadduu doono bikum idinka laaxiquuna idinka daba imaanayna as'alu llaha lanaa allah idiin weydiinaya as'alu llaha lanaa annaga waxaan alla weydiisanaynaa walakum idinkana idiin weydiinaynaa alcaafiyata nabadgelyo inuu idinka dhibaatooyinka qabriga idinka nabadgeliyo annagana dhibaatooyinka addunya kuwa aakhirada naga nabadgeliyo rawahu muslimaan xadiidka weliye xadiidkaas marka waxaa laga qaadanaa dadka in la baro ducada siyaarada dadka in la baro markay qubuuraha tagaan oy siyaaranayaan ducaday ku ducay lahaayeen in la baro oon qofku inta iska istaaga iska dhawaaqin sidaas weeye oo waxa weya ducadaana lagu duceeyo middaa nabigu baray waa in dadka la baro asalaamu calaykum ahla diyaari min almuminiina wlmuslimiin asalaam nabadgelyo calaa ahli diyaari guryahaan dadkooda ha ahaato oo min almuminiina muminiinta ah iyo walmuslimiina muslimiinta wa inaa anagu insha allahu alla hadduu doono bikum laaxiquuna wayna ka daba imaanayna qofkii marka wuxuu kusoo xasuusanaa wadadan inay laga maarmaan uta wadada uu mari doono dhima doono fiiri waa tii siyaarada laga faa'idayan xala soo ogaana as'alu llaaha lanaa alla waxaan weydiisanaynaa annaga nool walakum idinka dhintayna idiin weydiinayna alcaafiyata nabadgelyo inuu ilaahay idinka nabadgeliyo dhibaatooyinka qabriga annagana dhibaatooyinka addunya kuwa aakhiraba naga nabadgeliyo rawaahu muslima xadiidka wariyey marka ducadaas waa in loogu duceeya ducadaas waa in loogu duceeya waana meydka waxbay tare haddaysan wax tarayn haddee lama amreen ducada meydka xalana waa soo marnay inay ijmac tahayna waa soo sheegnay marka inay jumactaana soo sheegay وعan iبni cabaasin radia الlahu canهuma qaal cabdالlahi بn cabaas qaala wuxuu yihi mara rasuululahi rasuulka allah soo maray salى الlahu عalيه wasalam biqubuuri اmadiina madiine qubuuraheeda faaqbala calayhim biwejhi wejigiisuu la qaabilay wejiga ayuu la qaabilay faqaala wuxuu uhi aلsalaamu nabadgelyo عalaykum korkiina ha ahaato yaa ahla اlqubuur qubuurahan dadkoodow yaqfir اllahu lanaa walakum idinkana allah idin dhaafo annagana allah noo dhaafo antum slafuna idinku kuwii naga horreeyayaa tihiin wanaxnu bilar annaguna raadkan kusoo joognaa rawaahu tirmidia wariy wa qaala wuxuu idhi xasanu waa xasan ayuu yidhi laakiin xasan maahane waa daciif xasan maahane waa daciif sanadka waxaa uga jira qaabuus ibn abi dubyaan waa daciif ninkaas ninkaasaa sanadka uga jira marka ducada horeydaa sugan taasaa loogu ducayna ducada horeyda aa sugan taasaa loogu ducayna marka iyo ducooyinka kaloo sugan qaabuus ibn abi dubyaana sanadka uga jira sidaas daraaddeeda ma sugna ma sugna xadiidku waa daciif waaye wa can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam laa tasubuha caayinina alamwaata dadka dhintay fa inahum dadkaasu qad afdow way gaadheen ilaa maa qadamuu waxay hormarsadeen rawahu lbukhaariya xadiiska wariyey wa rawaa tirmidi tirmidina wuu ka wariyey can ilmuqiira naxwahu xadiidkan mid lamid ah laakiin qaala wuxuu nabigu yidhi ciladiu sheegay sababta cillo kaluu sheegay oo wuxuu yidhi fatu'du laxyaa laa tasubu amwaat dadka dhintay ha caayinina oo fatu'du aad markaas dhibtaan alaxyaa kuwii noolnoolaa markii waxa wey aabihiis aad caydo oo dhintay ama walaalkiis ama abtigiis kii nool ayaa markaas dhibtoona arrintaas waa ka xumaana markaas dadka dhintay ha caayinina oo markaas sabab waxaan ay u noqoneen dadkii noola inaad dhibtaan waana صaxiixo waa xadiid haabit ah waa xadiid صaxiix oo haabit ah ee imaam nawowi wuxuu yihi raximah اllahu tacaala khulaasadu ku yidhi xadiidkan waa xadiid xasan ah ama صaxiixa sheekh nasir din albanina silsilada silsilatu xadiid صaxiixa ayuu asna ku saxiixiya xadiidka marka waxaa laga qaadanaya inay xaaraam tahay dadka dhinta in la caayo ama wax laga sheego nabigu waa reebay laa tasubul laadu nahyi nahyiguna tahriim u faa'iideyna laakiin culummadu waxay isku khilaafeen ma mutlaqa dadka dhintay oo waxa weeyaan gaal iyo muslim midna la caayi ma faasiq iyo caadil midna wax laga sheegi ma miya mase muslimiinta wey waxaa keenayana khilaafka waxay tahay laa tasubu alamwaad ashaasaa laga hadlay ashaasu ma jinsiya mayd oo dhan caayi mase ashu waa cahdiyo amwaada muslimiinta cayinin waa labadee qola waxay dhahan waa mulaq ashuna waa istiqraaqiy qola waxay dhahdaan maya ashu waa cahdiya muslimiintay khaas ku tah gaalada ilaaha loogu dhawaana caydooda qowl saddexaadaa jiro ayaga muslimiinta war male marka inaan la caayin ee gaalada unbaa khilaafku weeye gaalada waa la kala qaadaa haddii caydooda dad muslimiinu ku dhibtoonayaan oo mael gaalkaanu muslimiinu dhalay ama muslimiina qaraabo laah kale waa ku dhibtoonayaan caydiisa ma la caayayo maxaa yaele xadiidka cilladiisa fiiri fatuudu laxyaa mar haddii cilladii nabigu arrinta u nahiyey ay taagan tahay ma la caayi karo hadduusan gaalkaanu qaraabo muslimoo ku dhibtoonayda lahaynna waa la caayi tafsiilkaasaan ugu fiican oo gaalkaan hadduusan qaraabo muslimahoo ku dhibtoonayda lahayn gaalkan in la caaya waa banaanta waa banaanta laakiin muumin haddii ay ku dhibtoonayan muumin in la dhibaa ma banaana ma banaana nabiguna ciladaas waa caddeeyey idan tafsiilkaasa ugu wanaagsan laakiin masale muhiimaa jirta waxay tahay mas'aladaasu haddii in maydkii wax laga sheega maslaxa raajixa ay ku jirto oo diinta lagu ilaalinayo in wax laga sheegaa waajibay noqon iska daa inay xaraan noqoto xataa hadduu muslim waana ijmaac oo maxaa ka mid ah maalan qofkaanu qof muslimuu ahaa laakiin bidcoonow ahaa ama faasiq fisqigiisu cadyihiyu ahaa waxyaaluhuna ka tegay dadku uga dayanayaan maalan waa bidcoono bidcaweyinuu ka tegay dadkiina waa uga dayanayaan waajib waxaa in la caddeeyo ladha bidcoonow ahaa hadduu faasiq ahaa faasiquu ahaa si aan dadku ugu lumin ujeeddadu waa maxay dadkaas in laga celiyo dalaalkiisii maxaa yeelay dadkaanu inay ku daydaan dadka dhibay u taha diinta baabay u taha asagina dembiga ugu kordhaan waa waajib walidaa saas daraadteeda ku ijmaaceen culamada muslimiintu waxa weeyaan ruwaadda in la jarxiyo kadaab u aha so mar kasta maqlibeeda khabiif u ahaa lale waana muslim ogo hadi ninkaasu ha muslim waa hore dhintay wey ijmac wey idan marka hadduu bidcoole ahaa uuna ka tegay wax looga dayana ama kutubuu qoray ama duruusu dubayaa jirta waana bidcoole waajib wey in laga diga oo la yidhaahdo sidaasuu ahaa bidcooluu ahaa khaarijiyuu ahaa shiiciyu ahaa raafidi ah khabiif ah jahmiyu ahaa suufi qubuuriyahu mushriguhu ahaa waa waajib in laga digo saas loo cadday waa waajib si aan dadka muslimka ugu baadiyo waa sidaas weeyaan waa in saas looga digo marka waa noocaas adilada cadcadoo tuseeda waxaa ka mid ah xadiidka saxiixulbukhaariga min xadiidi anas janaasa nabiga lasoo marsiiyey fa ahnaw calayhi khayran dadkia khayr ku ammaanay maa mawdkii saas ahaayo qofkii saasao saas ahaaya fiiri haddana mid kalea la soo marsiiyey fa ahnaw calayhi shara dadkii shar ay ku tilmaameen alla makii saasah oo saasah oo saas ahaya nabigu kama reebin fiiri markay sharta ku sheegayeen waana meyd nabigu wuxuu yihi wajabad markii hore markii dambena wuxu yhi wajabad waa la weydiiye rasuulka alle waxaa la yidhi wajabad waa maxay maxaa u waajibay cumar ibn khadaaba weydiiyey wuxuu yidhi qofkan waxaad ku tilmaanteen khayr janna u waajibtay kana sharaad ku tilmaanteen naara u waajibtay antum shuhadaaullahi fi lardi markhaatiyaalkii ilaahay baatiin oo dhulka joogay soo ma jeedi xadiidkaas waxa weeyaan imaamu lbayhaqi wuxuu yidhi wakaana aladii ahnow calayhi sharan kaana muclinan bishari waxaa dhici karta midka ay sharta ku tilmaameen inuu ahaa qof harta la jahli jiray muqayil halkaas dariiqa laamiga iskaga qayila isbaaraley halkaas isbaarad u taalla wax qarsoon maa suufi wuxuu ahaa waxa weya bidcoolaha halkaas ku xadreeya on qarsan xata guryaha la gelin xata qof hadduu yahay xumaanta la jir waagaas de suufiya ma jirin lakin waxaan ula jeeda macnaha xumaanta dadka la jaraan mithaalina ee suufi ma jirin waqtiga nabiga sala allahu alay wasalam suufi lama oqon waa dalaalun gadaal ka yimi marka hadduu yahay qof macnaha xumaanta la jara waxaa dhici karta inuu qofkan xumaanta inuu la jaari jiray xumaanta inuu la jaari jiray sharta uu mujisan jiray nabigu marka wuxuu doonay sababta uu waxa weeyaan uu uga aamusay waxay tahay una caddeeyey weliba in naar u waajibtay in dadku ka joogaan dariiqadiisaasoo kale dadku inay ka joogaan uu u caddeeyey in naar uu u waajibtay soo ma jeedo marka qofkii halkaas waxay ka qaateen marka ahlucilmigu qofka hadduu yahay qof fisqiga la jahroon qarsan xantiisu waa banaantay dadka xantoodu banaantu ka mid yihi qofkan waa muqayil aad dhihi karta hadduu nool yahay hadduu dhintayba soo ma jeedi hadduusan isaguba qarsayn isbaaraley waayo alla halkaan isbaar u taalla ma qarsanaayo illa isaga ba qarsayn xumaantaani mogta hadduu laakiin qarsanaayo ma banaano inaad xumata haddaan markaas maslaxo kaloo raajixu sharciga kusi kale ugu imaan ma banaano marka sidaasuu ku fasiray dariiqadaasay mareen imaam nawowi imaam lqurdubi xaafid ibn xajar iyo qayrkoodba wadadaasi mareen waxay dhahan saas axaadiista lagu jamcinaa axaadiista diidayda waxay tahay waa maraan maslaxa raajixa sharciga ku jiri midkan oo banaynaayo inta nabiga agtiisa shar lagu amaaray weliba nabigu yidhi wajabadna waa qof waxay ku fasireen xumaanta la jahri jiray la jahri jiray sidaas ayaa loo kala qaadaa oo loo jamcina aan hadda ku darayna insha allahu waxyaalo yaryar oo ku saabsan qubuuraha ayaan ku daraynaa insha allah waqti kasta xoogaha la iska sabracaa muddo dheer waa la joogaa tan koowaad waxaan ka bilaabaynaa xalay waa nagii soo nidhi qubuuraha dhismahooda markaan ka hadlaynay waa nagii soo nidhi habeen dambaan insha allah wax yar ku dari doonaa ayaan ku dari doonaa waxaan ku daraynaa keliya qubuuraha in la dhisaa inay xaaraam tahay adiladeedu waa soo ogaan taas ku laaban mayno laakiin waxaan ka jawaabaynaa laba shubho laba shubho oo waxa weyan qubuuriyiintu u daliishadeen in qubuuraha la dhiso labadaasaan ka jawaabaynaa waxay koow daliishadeen qubuuriyiintu waxay yidhahdeen aayad qur-aanaan bahayna in qubuuraha la dhisi karo aayaddaas waxa weeye qow qowluhu tacaala faqaalubnuu la faqaalubnuu calayhim bunyaanan rabbuhum aclamu bihim qaala aladiina galabuu calaa amrihim lanattakhidanna calayhim masjida aayadda fii suurati lkaafi ku sugan aayaddaas waxay yidhaahdeen waxaa qur-aanku sheegay in waxa weeyaan nimankii arrinta u qaalibka noqday yidhaahdeen masjidaan ka dul samaysanayn mana reebin ilaahayna arrintaas ma inkirin oo baatil inay tahay ma caddayn idan waxay idhahdeen ilaahay baaba sugayba in waxa weeyaan dad ka dhintay qubuurahooda masaajid laga dhiso saasay u fasireen aayaddaasaa noo daliila yidhahden faqaalubnuu calayhim bunyaana waxay yidhahdeen dhismo ka dul dhisa rabbuhum aclamu bihim rabbigooda u aqoon badani qaala aladiina alabuu kuwii u adkaaday arrinta qaala aladiina halabuu calaa amrihim dadkii dadkaas taladooda u adkaadaya waxay yidhaahdeen lanattakhidanna wallaahi waxaan ka dhiganayna calayhim korkooda masjid halkaasa in masaajid laga samay kara yidhahd maxaad ugu dhegantihin shecali maayo iyo uweys dheer saasay yidhahdeen jawaab jawaabta waxaa looga jawaabaa saddex jawaabood jawaabta koowaad waxaa la leeyahay aayadda kuma sugna ilaahay ficilkoodan inuu iqraariyey oo arrin sugan oo sharciga ka dhigay kuma sugna bal waxaa ku sugan qariino tusayda ilaahay inuu ku inkiray ayaa ku sugan waxay tahay qariinadaas dadka dhisay ilaahay kuma tilmaamin ahlulcilmi waalfadli dadka yidhi waa dhisayna ee waxaa ficilkoodaan uu ilaahay ku tilmaamay in ahaayeen dad xoog iyo qalabo ku socdo sidaasna waa siday u fahmeen xufaadii muslimiintu maaha waxaan anagu hadda abuurayno maaha macna anagu aan sidaynu in rabnaan u fahno xufaadii muslimiintaa saas u fahmeen wuxuu yidhi alxaafid ibnu rajab alxambali sharaxa bukhaariga fatxulbaariga kitaabu salaa baabun hal tumbashu hal tunbashu qubuuru lmushrikiina wayutakadu makaanuhaa masjida wayutakadu makaanaha masjid baabkaas wuxuu ku yidhi sidaan waqad dalla qur-aan axaadiistii waxaa meeshaas uu ku soo arooriyey tusayda inaan qubuuraha la dhisi karin oo masjid laga dhigan karin markaasu wuxuu yidhi waqad dalla alqur'aanu qur-aankuna wuxuu tusay calaa mili maa dalla calayhi haada alxadiid macnaha xadiidkaanu tusay oo inaan qabri masjid laga dhigan karin qur-aankaa tusayu aayaddu macnaha ay u wadaan tusi meehe waaba ka soo horjeeda fiiri wuxuu yidhi qur-aanka tusa wahuwa qowlullahi caza wajal fii qisati asxaabi ilkaafi alla wuxuu yidhi qaala aladiina kuwii waxay dhahdeen halabuu u adkaaday calaa amrihim dadkaas arrintooda lanatakidanna wallaahi waxaan ka dhiganayna calayhim korkooda masjida saasay yidhahdeen xaafid ibnu rajab alxambali wuxuu yidhi fajacala alla wuxuu ka dhigay itikaada alqubuuri cala almasaajid in qubuuraha masaajid laga dhigto alla wuxuu ka dhigay min ficli ahli alhalabati cala alumuur dadka arrinta u adag ficilkooda wadalika arrinkaasu yushciru wuxuu dareensiinaa bianna mustanadahum waxa ay ku tiirsan yihiin oo cishka yihiin qoladaasu alqahru qasbid iyo walqalabatu adkaansho iyo watibaacu lhawa bidca raacinina saasaa ilahay qur-aanka nagu fahamsiina dad oon cilmi ku socon ee waxay ku tiirsan yihiin ay tahay alqahru wax qasbid walqalabatu adkaansho watibaacu lhawa iyo bidca raacin wanahu laysa min ficli ahli cilmi inaysan ficil ahlucilmi ahayna ilahay nagu tusa dareensiina wlfadli ahlulfadli ficilkooda inaysan ahayn almutabiciina dadkii raaci jiray ficilkooda inaysan ahayn limaa anzala allah wixii alla kusoo dejiyey calaa rasuli rusushiisa oo min alhuda hanuunka marka aayaddu idan maxay tusee macnaha iyagu wadaan cagsigeed oo waxa weeyaan ilaahay ma dhihin dadkii wanaagsanaa ee ahlulfadliga ahaa ee ahlucilmiga ahaa aa yidhi masjidaan ka dhiganayna ee ilah wuxuu yidhi kuwii arrinta u adkaaday idan marka waa dad xoog kuwi wax ku wada ee aan diin alle wax ku wadin marka aayaddu siday u wadaan cagsigeeday tuse waa jawaabta koobaad jawaabta labaad nimankaas waa ummad naga horreyday nasaaray ahaayeen ay yidhahdeen culamada gobolkood nasaarada ma u banaaneen inay qubuuraha masaajid ka dhigtaan ma u banaaneen maya imisaad xadiis soo martay uma banaanayn bal nasaare iyo yahuud waxaa lagu lacnadaybaa masjid in qabri laga duldhiso waaba sababtay nacladda ku muteen uma aysan banaanayn marka maxaa yeelay waxaa ka mid a dilada tusayda xadiidka bukhaari iyo muslim iyo qayrkiisba ay wariyeen min xadiidi caaisha waxay tihi lacnatullaahi rasuulkaa yidhi jiradii uu ku dhintay weliba waa aakhiru xayaatihi sakaraadka markuu ku jiray uu nabigu yidhi lacnatullaahi cala alyahuudi wanasaara nacladu ha ku dhacdo yahuud iyo nasaaro maxay tahay cillada loo nacnadaa fiir dembiga ittakhaduu waxay ka dhigteen qubuura ambiyaaihim nabiyaalkooda nabiyaalkooda qubuurahoodii masaajida ay ka dhigteen masjid in laga dhigtana laba macno wey in masjid laga dul dhiso iyo in salaada lala aado lagu soo tukado waa labadaas macno caaisha waxay tihi marka fiiri saxaabaduna macnahaasay fahmeen in naclabu ku dhacayda qofkii masjid waxa weeye ka dhiga qabuure qofkii qubuure masjid ka dhiga in naclabu ku dhacayday fahmeen waxay tihi caaisho walowlaa dalika hadalkaas nabigu hadduusan jiri lahayn labriza qabru nabi maxamed qabrigiisa banaanka lagu asila ee qolka caaisha gudihiisa laguma aasila laakiin waxaa laga cabsaday haddii banaanka lagu aaslo dadku inay kusoo tukadaan qol xirana lagudhe la dhexgeliya ayadoo laga carara dadku inay salaada la aadaan ilaa dadku quburaha waa ku fidnaysan yihiin hayra anahu khushiya waxaa laga cabsaday an yutakada masjidan muttafaqun caleyh xadiiska buqari muslim isma marka xadiiskaas bukhari muslim sariix wuxuu ku yahay nacaladu waxay kula dhacday yahuud iyo nasaara dembiga ay lacnada ku muteen waa inay qabri masjidka dul dhiseen idan marka diintoodii kuma banaanayn ee munkaray ku yahay waa taasuna waa daliil kale nimankan asxaabulkaafi yidhi masjidan ka dhisayna taasay ahaayeen culamada gobola ku tageen culamada gobola ku tageen waxaa kaloo sii tusaa inaysan u banaanayn dadkii xataa naga horrey annaga kaliya maahan umu salama iyo umu xabiiba markay tageen ardul xabashay u hijroodeen waxay soo arkeen kaniisado masawiro ay yaaliin markaasay nabiga u sheegeen sala allahu calay wasalam nabigu wuxuu yidhi ulaaika idaa kaana fiihim alrajulu saalix kuwaas markii nin wanaagsan dhexdooda uu joogo oo fa maanta uu dhinto nin wanaagsan fiiri banow waxay dhisaan calaa qabrii masjida qabrigiisay masaajid ka dhisaan wa sawaruu fiihi tilka suwar waxayna ka sawiraan masawirada aad aragteen ulaa'ika shiraaru lkhalqi cinda allah kuwaas waa makhluuqoo dhan kuwa ugu shar badan ilaahay agtiisa bilaahi calaykum xadiis bukhari muslim wariye makhluuqa ilaahay abuuray waxa ugu shar badan dadka qof saalixa markuu ka dhinto qabrigiisa masaajid ka dhiga maantana waxaa la leeyahay saalixu ahaa uwaysdheer waa in qabri laga masaajid laga dhiga sheekh nuur xuseen wuxuu ahaa saalixa waa in laga dhigaa masaajid sheekh murjaan saalixu ahaa yaa laga dulus shacali maayo sheekh maxamed shacali maayo xasan kuwa lama tiri kareen ilaa markii dambe qolo walba oday isaga ayaga ka dhashay markaas markii dambe hoos u soo daadegen hawal mid mid weyn oo xoogaa koox isku wata dhowr qabiil ahaaye markii dambe qabiil walbaa uu mid ayaga ka dhashay weli weyn u aqoonsaday oo yidhahdo sayidkiisuu banay saadaadka u dambeeyey idan xadiiska axaadiista sidaas u cadcad ee nabigu ku tilmaamay sharul khalqi inay yihiin ka warran qofkii yidhaha waa diin in maanta qofkii saalixa laga tuldhisa masaajid qofkaas dalaalkiisu ma qarsoon yihi taasna waa jawaab jawaabtaas afraad saddexaada ugu dambayda waxay tahay fardan wa taqdiiran waa iska tanaasulka kala dhig asxaabulkahfigaas ayaga dadkii dhisay dadkaas diintay haysteen inay ku banaaneed oo aysan ahayn diintaasu tii nasaarada iyo tii yahuuda midna oy kasii horreeday ka dhig inay iyaga u banaaneed ka dhig maba jirto laakiin fardan wa taqdiirana le annaga shareecadeenna ma ku sugan tahay in qabri masjid laga dhisa inay xaaraam tahay ma ku sugan tahay shareecada nabi naga horreeyey uu lahaa haddaan shareecadeenna wax khilaafsan aysan ku soo aroorin khilaafaa ku jira annaga sharci ma noo tahay mise nooma laakiin haddii shareecadeenna wax khilaafsano ku sugnaato ijmaac waxaa inaysan noo banaanayn inaan sharecada hore raacin sababtoo ah shareecada nabi moxamed waxaa loo soo dejiyey inay nasakdo dhammaan shareecadii ka horreydey soo maa marka iyadoo shareecadeenna nabigu ku caddeeyey arrinkaas inuu xaaraam yahay ma banaanta inaad tiraa waa hore nabi ahaayuu ku banaanay diinkiisa oodan ogeyn xataa inay aq ma banaano saddexdaasaa looga jawaaba shubhada labaad oon uga gaabsayna qubuura dhisidda waxay tahay waxay yidhahdeen waxaa u daliil ah in qabri masjid laga dhisi karo midka nabiga waa kan hadda dhismuu dul saaran xaqiiqana wey midka nabiga inu dhisan yahay hadeer dhismo maahana qurux la yaab lahu u dhisan yahay waxay yidhahdeen kaasaa noo daliila waana shubhada ugu weyn ee qubuuriyiintu ay ugu dhagaan jawaabta lagu jawaaba waxay tahay sidaan nabi moxamed sal allahu calayh wasalam inuu diiday axaadiista bukhari muslim maqaatimi ka tihi sawma cadda saxaabadii inay arrintaas dareemeen oo nebi moxamed sala allahu calayh wasalama waxa weeyaan ay xataa ilaalin ay ilaalahayn si aan masjid looga dhigan ay qol u geliyeen sow ma anan soo marin nabiga miyaa qabrigiisa dhisay ma nabiga qabrigiisii dhisay ko yaa dhisay wey keliya jawaabta dawadeedu waxay tahay masaajidka waa w waxaan rabaa qabriga nabiga dhismaha saaran yaa ka dul dhisay yaa ka dul dhisay waxa weya nabigu sala allahu alay sl ma dhisin haddee nabigu intuu noolaa miyu qabrigiisa dhisay ma dhisin saxaabaduna ma dhisin kadibaa la dhisay saxaabiga ugu dabeey markuu dhintay ka gadaalaa la dhisay sidaasayna ahlucilmigu masgareeyeen wada caddeeyeen waxaan ka soo qaadaynaa alxaafid ibn cabdilhaadi kitaabka la yhaha asarim lmunki safxada boqol konton iyo ko wuxuu yidhi sidaan wuxuu yidhi uma inamaa udkilat اlxujratu qolka waxaa la geliyey fi lmasjidi qolkii caaishee nabigu ku aasnaa masjidka waxaa la geliyey fii khilaafati waliid ibn cabdilmelig markuu khaliifaha muslimiinta ahaa weliid ibn cabdilmelig bacda mowti caamati saxaaba saxaabadoo dhan markay dhimatay ka gadaal aladiina kaanuu bilmadiina waa saxaabadii madiine joogtay kuwo kale laga hadli maaha laakiin dhammaan intii madiine joogtay markay dhammaadeen ka gadaal wa kaana aakiruhum mowtan qofkii ugu dambeeyey xagga geerida saxaabada wuxuu ahaa madiina jaabir ibn cabdillah isagaa madiina ugu dambeeyey wax ku dhinta goormaal la oobsaday wa tuufiya fii khilaafati cabdilmalik weliidkan aabihiis markuu khaliifka ahaa khilaafadiisiya aa la oobsaday fa inahu jaabir tuufiya waxaa la oobsaday sanata amaani wa sabciin toddobaatan iyo sagaal hijiriyadu markay ahayd la oobsaday markaasaa la oobsaday ninka la yidhaahdo weliid ibn cabdilmelig ee dhisay oo qolkan geliyey masjidkana goormuu khilaafadiisu bilaabatay wuxuu yidhi wlwliidna weli wa tuufiya waa la obsaday fii khilaafati cabdilmeligaan nidhi fa inahu tuufiya sanata amaani wa sabciin wuxuu yidhi walweliid weliid ibn cabdilmelig waa ninka dhisay waxaan rabaa masaajidka ballaariyey oo qolka geliyey oo qolka masaajidka geliyey tawallaa wuxuu qabtay khilaafada sanata sittin wa amaaniin fiiri saxaabigii ugu dambeeyena madiine goormuu ku dhintay toddobaatan iyo sagaal ninka dhisay masaajidkan ballaariyey ee ku daray qolkana goormuu khilaafada dhanba qabtay sittin wa amaaniin toddobaatan iyo sideed waxaa dhintay saxaabigii ugu dambeeyey saxaabigii ugu dambeeya toddobaatan iyo sideed dhintay goormuu khilaafada qabtay ninka dhisay waxa weeyaan masaajidka oo qolka ku daray weli toddoba waxa wey sideetan iyo lixdii sittin wa amaaniin sideetan iyo lixdii wuxuu yidhi imise udhexayda marka haye ka war hal saxaabi ma joogin madiina marka qolka la gelinaayo soo ma jeedid wa tuufiya waxaana la obsaday ninka la weliid laftirkiisa sanata sittin wa tisciin fa kaana binaa lmasjidi masjidka dhismihiisu wuxuu ahaa wa idkhaalu lxujrati fiihi iyo qolka markii la gelinayey fii maa bayna dalika intaas udhaxayda geeridiisa iyo markuu qabtay khilaafada sidaasu cadeey wa kadalika abu zayd cumar ibnu shabah annumayri kitaabka la yidhahda akhbaaru lmadiina wuxuu ku sheegay cumar ibn cabdulcasiis markuu naaibka ka u ahaa wliid ibn ninka la ihahdo weliid ibn cabdilmalik weliid ibn cabdilmalik markuu naaib uga ahaa madiina sanata ixdaa wa tisciin in masjidka la dumiyey oo ay ahayd markaas marka la dhisay sagaashan iyo kowdii hijiriyada taasuna hadalkii hore ay sii oojineen hadalkii hore ayay sii xoojineen xaafid ibnu kaiir albidaaya wanihaaya juska sagaalaad waxa weeyaan haddee sabxada waxaa u celiyey shiikaan iskale kitaabka la idhaha tajriid tawxiid min darani shirki wa shubahi tandiid oo la idhahdo alcalaama cabdullaahi ibn cabd waxaan rabaa cafwan waxaa la yidhaahdaa faysal ibnu qazaam aljasri wuxuu yidhi safxada toddobaatan iyo afar albidaaya wanihaaya juska sagaalaad safxada toddobaatan iyo afar wuxuu yidhi markii qolka masjidka la geliyey waxaa la sheegay a'imadii joogto taabiciyaalka saciid ibn musayib saciid ibn musayib inuu inkiray oo yidhi qolkaa laga daayo oo ahlucilmigiina inkireen idan marka haddii nebigu diiday saxaabadiina aysan samayn ficil nin boqorahoo ka dambeeyey sameeyey diin ma laga dhiga kara sidaasaa looga jawaabaa qolka nabigu ku aasan yahay maxaa masjidka geliyo loo dhiso saasaa looga jawaaba nabigu waa diiday saxaabaduna sidaasay raalli ku noqdeen oo ay u fahmeen ay u raaceen mana samayn waxa weya waa markii saxaabada kii ugu dambeeyey dhintay ka gadaal ficla samey xujo marka maaha dii dahab laga dhiso xataa xujo ma sidaasaa lagu jawaabaa sidaasaa lagu jawaaba iyadoo jirto warkaas war kale war kalena jira oo waxay tahay sida imaamu nawowi raximahullah sharaxa waxa weya saxiixu muslimka juska shanaad toban iyo saddex baabka ah baabu nahyi can binaa'i lmasaajid can alqubuur wa itikaadi suwari fiiha baabkaas wuxuu uga hadlay ayaga laftirkooda markay dhiseen saddex derbi inay masaajidka ka xijiyeen qabriga qolkii ha geliyeen laakiin qolka dhinacaas qorax kasoo baxu ka xigaa saddex derbi ay ku sameeyeen derbi dheeray ku wareejiyeen markii hore haddana laba derbiya inta dhiseen iska hor keenay saddex derbiyaa ka xigtay marka xataa markaas laftirkeeda ee maahan in caadi loogu daray taasna saxiix muslim sharxiisa nawowi ka fiiri idan halkaas waxaan uga baxnay masaajidka nabiga dhisan in xujo laga dhigto waxaan rabaa qabrigii nabiga ayaa dhisan in xujo laga dhigto saasaan uga jawaabaynaa waa nabigu arrin uu diiday sala allahu calayh wasalam cidda samaydana saxaabadii ma ahan ahlucilmina ma ahan nin boqora xoog lahaa sameeyey nin boqora oo xoog lahaa sameeyey marka waxaasu diin annaga nooma ahan naga diintayadu waa nabi maxamed wuxuu la yimi sala allahu calayh wasalam taasaa diin noo masaladaas intaasaan uga gudbayna mas'alada labaad oo aan gelaynaa waxa ay tahay masalada labaad oo aan gelaynaa waxay tahay markii qof dhinto waxyaalaha la sameeyo markii qof dhinto ee laga soo laabto aaska ama neef loo alla gado neef loo alla qalo ama neef ariya la qalo ama qaxwo la karsado ama cambuulo iyo sulag laga dhigo kulli waa xaaraan waana dhaqan gaalad waxaas qaxwo haddii inta la kariyo dadka loo soo yeero o iskugu yimaadaan qaxwo wey wax kale iska da haddii neef loo alla qalo ama geel la qalo ama ari la qalona waa xaaraan haddii badar la kariyo loo soo yeero dadka waa xaaraan dhammaan cuntadaas magacaad rabto bixi waxaad ku magacowdaa waa maxay ku magacow magac sharciga oo oo aysan iska lahayn ma arrintaas cuntadaas waxaa la yidhahdaa sharciga ma'tam aa la yidhahdaa haddaa rabto magaca bedel oo waxaa tira matab ha iga dhihina taziya taziya waa magac sharciya laakiin magacood bedelo tacdaa ma looga baxa maya ha nabigu wuxuu noo sheegay sala allahu alay wasalam aakhiru zamaanka dabaa imaanaa qamrada ayay magaceeda bedelayaan markaasay xalaashanay qamrada inta cabaan ay magac ka bedelayaan ya ma ujeedaa mashruubaat ruuxiya iyo waxaasay ula baxaay soo ma jeedid waxba waxaasu tarineen magacood bedelato dembiga loogama badbaado soo ma jeedid marka magacaad rabto bixi toddobaada gabal yidhaahdaan qaar waxay yidhahdaan baalkii ahaa af ciid ka bixin qaar waxay yidhahdaan agas gabalba un magacay ulaada soo ma jeedid maya sab iyada kaliya la yihah ciyaalka magaalada wixii cuntaa oo la baryay sab iska yidhah waxaas magac maaha magacyada asalkaa soomaalida sab maa sab sooma ciyaalka magaalada wixii cuntaa meel lagu karaayay sab iska yidhahda waxaas ciyaal magaalo warkoodu waa magaca asalka ah reebaadiyaha la rabaa magaca soomaaliga miyiga laga weydiiya waa waxa weeyaan toddobaad iyo agas iyo afciid ka bixin iyo wixii lamida oo loo yaqaan waa xaaraan xaaraan qadcana weeye mana banaana waxaan tusaale yar usoo qaadanaynaa in masaladaas inaysan banaanayn afarta madhabood iyo qayrkood waa isla ogoli inay xaaraan tahay meydka marka la aaso ka gadaal cunto inay sameeyaan dadkii meydku oo dadkuna u yimaadaan oo layskugu yimaada inay xaaraan tahay afarta madhabood iyo qayrkood waa isla ogoli waxaan kow soo qaadanaynaa saxaabada saxaabi ka mid a jariir ibnu cabdillaahi albajali radia allahu canhu wuxuu yidhi kunaa nacudu lijtimaaca ilaa ahli lmeyt waxaan ahayn dad ku tiriyo u yaqaan in loo iskugu yimaado loo soo aruuro dad iskugu yimaado dadkii laga dhintay wa suncata tacaami ayaguna cunto sameeyaan bacda dafni meydka marka la aaso ka gadaal min anniyaaxati baroordiiqan u niqin niyaaxa maxay aheyd dhaqangaalaad soo maahay niyaaxaan u niqin saxaabadu niyaaxay u yiqiineen haddii markii meydka la soo aaso dadkii laga dhintay loo yimaad cuntana ay sameeyaan bis waa intaas hanti agoona la cuna i kamaan layn anagu baabka iska da hanti agoona la cuna maba ahan baab hanti agoon in la cunaa sideeday dambi u tahay xagga iska dhigtaa sideedaba cunto haddii la sameeyo oo qaraabadii maydku sameeyaan ama dadkii gurigi laga dhintay ee dad iskugu yimaado saxaabadu waxaan u yiqiineen niya ma waxaa sax noqonaa wixii saxaabadu u yiqiineen mise waxaad adugu tagaan wixii saxaabadu u yiqiineena sax sidaas wey waxaa wariyey aarkaas ibnu maaja iyo axmed ibn xambal labadaba shaarixa ibnu maajaha waxa weeye sindi ayaa wuxuu yidhi sidaa wuxuu yidhi kunaa nacudu ijtimaac haadaa bimansilati riwaayati ijmaaci saxaaba tanu waxay ka dhigan tahay saxaabadii ijmaacoodii oo lasoo naqlina inay saxaabadii sidaan ku ijmaaceen ow taqriiri nabiy ama nabigu inu arrintaas sugay inta labadaasay midta sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi wacala thaani fa xukmuhu alrafcu hadday taqriir tahay xukunku waa xadiis marfuuc oo kale wacala taqdiirayni labada mid kasta haddii la yidhaahdo iqraar nabi ayay weeye iyo haddii la yidhahdo waa ijmaac saxaaba mid kastoo la yidhahdo fa huwa xujatun waa xuja idan waxaa xaaraam ah dadkii laga dhintay in loo aruuro loo tago iyaguna ay cunto dadka u sameeyaan lacagtaas ciddi rabtaa ha bixido maahan hanti agoomeed anagu kama hadlayno ha la cuno iyaan la cuni waa inaan la cunaa hanti agoomeed weligeeda xaaraan iska tahay sooma baabkaas ma aha dad badana waxay moodeen arrintan waxaa xaaraamta ka dhiga ah hantida agoonta la cuna hanti agoon maba laga hadlaayo haddaan hanti agoomeed la cunayna dad waaweyn yihahda anaa wax sadaqayna midaas wey midda xaaraamta oon ka hadlayno hanti agoomeed la cuno sideeday xaaraan u tahay taas ko taas waa xuju xujo laba hal xujaan ku darayna qaala alimaam abu bakr adurduushi wuxuu dhintay shan boqol iyo labaatan hijiriyadu markay aheed kitaabka lahada alhawaadith walbidac hadda waxa weeyaan waa sidaan uga soo aan u naqlina laakiin kitaabkiina waa hayay alxamdulilah masaladana waa iigu taallaa horaan uga akriyey soo ma jeedo waa hayadna wuxuu yidhi fa ama alma'aatim ma'tamaa la yidhaahdaa dadka laga dhintay cunto inay sameeyaana loo yimaado in dadka laga dhintay loo tago ma'tam a la yidhahda ma'aatimna waa jamac wuxuu yidhi fa ama alma'aatim ma'tamyaalka fa mamnuucatun waa wax la diiday biijmaaci alculamaa culamada muslimiinta o dhan ayaa ku ijmaacay culamada muslimiinta oo dhan ayaa ku ijmaacay ilaa uu yidhi wlmaatim wlma'tam uu yidhi wa huwa ma'tamku alijtimaacu waa in layskugu yimaado fi subxa subaxa koobaad wa huwa bidcatun waa bidco munkaratun munkar ah falam yunqal laguma soo naqlin fiihi dhexdiisa shay-un hal shay oo banneeyo daliila looma hayo o wakadalika waxaa lamid a qaar ale may hadde afartan maalmooda soo wareegtay ha shiik hadday afartan soo wareegta ma banaantay dhegayso wakadalika sidaasoo kale waxaa maa bacda waxa ka dambeeyo min alijtimaac isku imaatin ah fi thaani maanta labaad wathaalis maalinka saddexaad wasaabic maalinka toddobaad wa shahri bil wa sanati hal sano fa huwa aldaamat waa musiiba wax dham kulli waa abaabil ama afartan yaa awelku yidhi toddobadaa xaaraama waxaa lagu yidhi markii qof dhinto in dad inta meel isku yimaado cunto la sameeyo xaaraam laba sifa haddii la helo waa xaaraam dadkii maydku ka dhinto meel inta fadhiistay dadku u yimaadeen iyo cunto inay iyagu sameeyaan labada sifa haddii la helo waa xaaraam mar haddii dadkii laga dhintay loo tegey cuntada ay sameeyeen waa xaaraam haddii rabto shan bilood ha soo wareegato ama sanadki taasna waxaan uga gudbaynaa mas'aladaas oo ah waa maxay in dadka laga dhinta ay wax sameeyaan lacagtaas waxay ciddi rabtaa halahaa afarta madhabad iyo qeyrku islo minhaajka sharaxa waxa weeyaan minhaajka saasay ugu taallaa sharaxa minhaajka saasay ugu taallaa muqni muxtaaj saasay ugu taalla icaanatu daalibiinta siday ugu taalla dhammaan waxa weeyaan majmuuca majmuucan waa sharxi muhadabki imaam nawowi raximah llah wuxuu yidhi sidaan qaala saaxibu shaamil waxa wey ashaamil kitaabka lshekh iskala wuxuu yihi wa qayruhu culummada kaleba wa ama islaaxu ahli lmayiti dacaama dadkii laga dhintay inay cunto sameeyaan inay cunto sameeyaan wa jamcu naas caleyh dadkana loogu soo yaro layskugu keeno falam yunqal fiihi shayun wax daliilho baneeya lama soo naqlin wa huwa bidcatun hayru mustaxaba waa bidce sunno ma ahan haada kanu kalaamu saaxiibi shaamil weeye wayustadlu waxaa loo daliishanaa uu yidhi imaam nawowi lihaada arrinkaas xaaraamnimadiisa bixadiidi jariir ibni cabdilaahi radia allahu canhu qaal kunaa waxaan ahay nacudu kuwa u tiriya alijtimaaca isku imaatinka ilaa ahli lmeyiti dadka laga dhintay loo yimaado iyo wa saniicati dacaami cunto inay sameeyaan bacda dafnihi min aniyaaxi baroordi rawaahu axmed ibnu xambala wariyey ibnu maaja biisnaadin saxiixay ku wariyeen waa nawowi waxa dhaha waa kitaabkii asagoo qoraaya uu dhintay nawowi kitaabkan hatama usan dhamaystirin ma mujaladka sagaalaad markuu maraayo dhi u dhameeyey kanuna mujaladkii shanaad soo ma jeed kii shanaad waa kaasa mas'ale kaloo ka hadla in waxa weeyaan la yidhaha qubuurihi qabrigii hebel aan iskugu tagno ee xoola halkaas lagu soo qalqalo waa kana ayadana dhegayso wa ama dabxu in wax la qalo walcaqru la boqnagoyo cinda alqabri qabri agtigiis fa madmuumun ayadana waa la ceebeeyo waa xaaraan dhammaan qabrigaas xoole halageeya ha lagu soo qalo waa xaaraan dhagayso xadiiskeeda caaw wuxuu yidhi waxaa u daliil ah waa sidaan lixadiidi anasa u daliila radia allahu canhu qaala anas wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allah yidhi sala allahu alayh wasalam laa caqra fi lislaam islaamku xoolo qalid ma ogola alcaqra mayd in xoolo loo qalo islaamku ma ogola mayd alcaqra fiiri laa caqra caqra waa nakiro laana waa nafyi nakira fii siyaaqi nafyi tacumu maydaan xoolahan ka dabaqala maya abu daawuuda wariye tirmidi wa qaala xasanun saxiix wa fii riwaayati abi daawud waxaa ku sugnaa qaala cabdirasaaq waa dhaqangaalaad maydka in xoola laga dabaqala cabdirasaaq ibnu hamaam wuxuu yidhi kaanuu gaaladii hore waxay ahaayeen yacqiluuna kuwa qala cinda alqabri qabri agtiisa baqaratan neef loh ow shay ama shay unbay ku qali jireen neef araya dad badana hadda sidii gaalada ah haddiiba qof dhinto waa in dibi la qala waa dhaqangaalaad so uma jeedin halkaasna mas'aladaas aan uga gudbayna qubuuraha waxa lagu qalayo waxaa ku darsan waa munkar ee ka reeb haddaad ka reebi karto haddaadan ka reebi karin waa munkara ilahay uga cabso waa xaaraan inaad ka qayb qaadataa xaaraana laygu soo qoray iyo awoowe siyaartiisiyaa la joogay macalinkiiyaa la xusaa ee ku soo darso waxaa tira ku darsama waa munkar munkarkana ma banaana in lagu wax lagu darsadaa oo ilaah wuxuu yidhi walaa tacaawanuu cala alimi waalcidwaan ha isku gacan siinina dembiga iyo xadgudub maxaa soo haray sanad markii la joogo qabriba yaan la geyne dii la yidhaha waa awowo xuskiisii sanad markii la joogo in meel laysku yimaada la waa siyaartii sheikh hebel waa siyaartii awoowe soo ma jeedid ayadana dhegayso waa kan xadiidkeedii abu daawuud ayaa xadiidka wariyey raqamka wuxuu ku warinaa laba kun iyo afartan laba kun iyo afartan raqamka ah hadda camalmacbuudkii weeye kitaabkaan ka akrinaa cabdulmacbuudkii baabka uu ku keena baabu ziyaarati lqubuur wey abu daawuudka meesha uga yaalla cabdulmacbuudkii aan ka akrinaa juska aan ka akrinaa waa juska waxa weeyaan marka la yidhaha jusjus waa juska shanaad soo ma jeedid cafwan waa juska lixaad wey juska lixaad wey safxadana waa labaatan iyo labo baabkana waa hadda waa anigii sheega waa baabu ziyaarati lqubuur xadiidka waa xadiidka abi hurayra rasuulku yidhi sala allahu calay wasalam laa tajlisuu laa tajcaluu buyuutakum qubuuran uu yidhi nabigu laa tajcaluu buyuutakum qubuuran war guryihiina qubuuraha ka dhignina walaa tajcaluu qabrii ciidan fiiriya masaladaas meesha maxalsheedku halkaa walaa tajcaluu qabrii ciidan war qabrigayga ciid ha ka dhiganina qabrigayga yaan ciid laga dhigin wasalluu calaya igu salliya fa ina salaatakum tabluqunii xayu kuntu meeshaad joogtaan salligiinu waa isoo gaaraah igu salliya laa tajcaluu qabri ciidan wey meesha la deliishana ciid waxaa la idhahdaa maa yacuudu wayatakarar wixii sanadiiba mar soo laabtay illa ciiddu sanadiiba maray timaado markaasaa laisku yimaada soo maaha ama wixii usbuuciiba mar soo laabtay sida ciidda usbuuca jumcada ama bishiiba wixii mar soo laabtay marka nabiga qabrigiisa wuxuu diiday in sanadiiba sida ciidda mar laiskugu yimaado qabri dhulka korkiisa ku yaalla kan ugu fadli badana waa isaga haddii kii nabiga la diiday mid kale ma la ogolaana maya culummada muslimiintu saasay u fahmeen ee dhegaysta shaaficiyadu saasay u sheegeen xanafiyadu sidaasay u sheegeen waxa weeyaan ninka la ihahdo ee waxaan rabaa xanaabiladu saas u sheegeen laakiin shaaficiyo aan soo qaadayn aimo badanu soo naqliyey xanaabile iyo qayrkoodba leh laakiin shaaficiyadiina ka soo naqliyey wuxuu yidhi qaala almunaawi cabdira'uuf munaawi waxa weeyaan waa sheekh shaaficiya waa sheekh shaaficiyada ka mid a wuxuu ku yidhi kitaabka la idhaha faydulqadiir kitaab sharxoo wuxuu leeyahy faydulqadiir la yidhahdo uu leeyahy laakiin nusqadan way qalda fatxulqadiir faydulqadiir wey kitabka magaciisu wuxuu yidhi macnaahu xadiidka macnihiisu waxa weeye annahyu in la yska reebo can ilijtimaaci in la yskugu yimaado liziyaarati nabiga ziyaaradiisa ijtimaacahum sidaa dadku iskugu yimaadaan lilciid fiiriya xadiidkaas macnihiisu waxa weeye in siyaarada nabiga layskugu yimaado sida layskugu yimaado ciidda bilaahi calaykum haddii nabi maxamed siyaaradiisa sanadii mar in layskugu yimaado la diiday ka waran awowga sanadiiba mar in layskugu yimaado waa munkar hadal dheer weeye si usii wada wuxuu yidhi wayuuqadu waxaa laga qaadanaa minhu xadiidka ana ijtimaaca alcaamati caamada isku-imaatinkeeda culuma waxay samayda maahane fii bacdi adrixati alawliyaa awliyada qubuurahooda gobol ka mid ay iskugu yimaadaan fii yowmin maalin gaara ow shahrin bil maksuusin gaaroo mina sanati ka mid a wayaquuluuna ay yidhahdaan haadaa yowmu mawlidi sheekh waa shiiku maalinku dhashay kuwa iyagu waxay yidhahdaan maantuu dhintay soo saas maahayn wayakuluuna cunta halkaas ku cunaa markay iskugu yimaadaan wayashrabuuna waa cabaan wa rubamaa yarqusuuna inay xatreeyaanna waa dhici kartaa wiil oo qaara kaba daran oo xatre ku daran oo meeshii wiilisaqa ku qabta iyo cayaan fi ahay manhiyun canhu sharcan sharcan waa la yska reebay u yidhi sharcan qofki ilaahay ka cabsana qofkaan sharci ka cabsayn isagoo iska tumana laakiin sharcan waa la yska reebay wa calaa weliyi sharci qofka sharciga mas-uulka ka ilaalintiisa waa waee waa ninka imaamka madaxweynaha muslimiinta waaliga gobolka qof kasta oo mas-uuliyad haysta waajib waxaa ku ah radcuhum inuu ka celiyo can dalika arrintaas waajibay ku tahay waa inuu ka celiyo wa inkaaru calayhim iyo inuu inkiro wa ibdaaruhu arrintaas inuu buriyo suuriyo oo aysan dhicin sanadiiba in meel mar la iskugu yimaado qof dhintay oo hebel la yidhaaha kaasna waa kuu sheego waa canulmacbuudki soo uma jeedi maxaa noo dhiman waxaa noo dhiman qubuuriyiinta shubhadooda hay iyagu u daliishadaan waxaan ay samaynayaan waxaan ay samaynayaan hay u daliishadaan shan shubhay u daliishadaan hal kitaaba hadda mid soomaaliya ka qoran oo afar bog ka kooban isagana kitaab afar boga ka waran laba warqadood ee forunta qabtay nuuru dalaam kolka uga qoray afar shan shubhu ku qoran markaas isku laaban markaasu biin gadaal uga dhijiri waa kitaab subxaan allah idaa lam tastaxi fasnac maa shiita marka shan shubhu ku qoray shantiiba waa tan jawaabteeda shubhada koobaad waxaa noo daliilahay yidhaahdeen xadiidka bukhaari iyo muslim ku sugan min xadiid caaisha aada u dhegayso meesha laga daliishana min xadiidi caaisha zawji nabiyi sala allahu calayh wasalam annahaa caaisho kaanat waxay aheed idaa maata almayitu qof mayda markuu dhinto min ahlihaa qaraabadeeda ka mid a oo fajtamaca lidaalika nisaa dumarku ay isku yimaadaan ilaa qofka laga dhinto waa lasoo booqda soo maaha markay isku yimaadaan uma tafaraqna kadib ay kala tagaan u fiirso markay kala tagaan ilaa ahlahaa khaasatan dadkeedii gaarka ahaa maahane oo qoyska ahaa maahane inta kale markay kala tagaan amarad waxay amri jirtay biburmatin dherin dabka la saaro oo min talbiinatin mushaari heed ka samaysan ah talbiinada waxa wey waa mushaari oo heed ka samaysan ah mushaari heeda dabkaa la saaray dhihi jirtay fa dubiqad waa la kari jiray uma sunica markaasaa la samaynaya tariidun mufo maraq leh fa subat talbiina talbiinadaa lagu shubaa calayha mufaha maraqale uma qaalad waxay dhihi jirtay kulna cuna minhaa talbiinadan fa inii aniga samictu rasuulalahi rasuulka allaan maqlay sala allahu calay wasalam yaquulu xaaluu leeyahay atalbiinatu mushaarida heedda ka samaysanu mujimatun waa u raaxaydaa lifu'aadilmaridi qofka jiran qalbigiisa ay xoogaa nasiino siidaa way xoogaa u raaxaydaa tadhabu waxay la tagtaa bibacdi lxusni murugada gabalkeeda la tagtaa waa murugsantihin cuna saasay dhihi jirta idan markaa qof waxa waya dadka murugsan waa ina u samayda waxay idhahan waa kaas cunto in la samayna iyaga cunto in la samaynaa inuu keenu raba cunto in la samaynaa waa kaas caaishaa samay jirtay waxaa looga jawaabaa koow oo ugu horayda ay kaa hoos bixin yaa hortiin u fahmay a'imatu diin horta yaa u fahmay ila diinta ma waxaan u raacaynaa saan annaga u fahno ma si sida a'imatu diin u fahmeen waa in sida a'imadii naga horreey u fahmeen culammadii muslimiinta koow hal mid ma keeni karaan koow waa mid labo xadiidka lafdigiisa maxaa ku jira markay dadku kala tagaan ilaa eheladii qaaska aheed oo laga dhintay maahana u keli jirto so sariix ma aha tii aan ka hadlayn waxay ahayd dadka laga dhintay in dad u soo yeeraan soo ma ahayn idan waxa weya waa cagsi sow ma aha tan labaad a'imatu diin xadiidkan say u fahmeen bukhaari baa ku yaalla muslim baa ku yaallaa xadiidku wuxuu ka hadlaa waa dibi iyo caafimaad qof murugsan in lagu daweeyo mushaaridan welidaas saas daraadeed bukhaari maxaa la ihahdaa fiqhu lbukhaari fii taraajumi fiqiga bukhaari halkaa laga qaataa baababkiisa wuxuu yidhi baabu talbiinati lilmariidi baabkan wuxuu ka hadlaa mushaari in loo sameeyo qofka xanuunsan maba ka hadlaa baabkii aad idinku u wadaan kawar yaa idinkugu culma watan culummadeeni imaam nawawina sharxa muslimka wuxuu yidhi baabu talbiinati baabkaani mushaari u ka hadlaa mujimatun lifu'aadi lmariidi qofka jiran qalbigiisay nasidaa oo xoogaa ay raaxo gelida waa taasa fahamka culummadu marka sidaasaa looga jawaabaa sidaasaa looga ugu dambaynna baabkaana waa baabkii nabigu amrayba oo waa maxay dadka laga dhinto mugso cunto in loo sameeyo soo maa ilaa caaisha markay dadka kala tagaan awalna yaa laga dhintay ehelkeedaa laga dhintay ay u samayn jirtay mushaari si murugaha haydee murugada uga yaraato waaba meesh waaba xadiisku wuxuu ka hadlahaa waxa weeyaan in la quudiyo liahli lmayit afartaas jawaabada looga jawaaba sariix idan meeshaas waxba uguma jiraan shubhada labaad xadiiaan haynaa ira cad oo arrinta kala goyna waa xadiidka asaabiicdan iyo bili sanadyada ugu dambeeya ugu xooga badnaayeen xadiidka waxaa waa xadiidka caasim ibnu kulayb abu daawuuda sunadk sunankiisa ku wariyey sanad saxiixa wuxuuna ka wariyey nin ansaari ah nin ansaari wuxuu yidhi waa sidaan xadiis ku dhagaysta kharajnaa waa baxnay maca rasuulilaahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu calayh wasalam wa ahay waa aan baxnay fii janaasatin janaasaan raacnay fa ra'aytu rasuulalahi rasuulka allaan arkay sala allahu calayh wasalama walxaal huwa rasuulku cala alqabri qabrigii uu dul joogo yuusii isagoo u dardaarmaya alxaafira ninka qabriga qodaya oo leh awsic waasici min qibali rijlayhi labada lugood xaggooda u waasici qabriga waa in la waasiciya awsic waasici min qibali ra'si madax xaggiisa u waasici falamaa rajaca markii nabigu soo laabto janaasadii ka soo laabtay istaqbalahu waxaa ka hor yimid fiiriya lafdiga meesha ay ka deliishanay daacim ra'atihi daacim ra'atihi ninkii dhintay ay yidhahdeen waa say u fasireen aan u fasirayna ninkii dhintay xaaskiisii nin ay soo dirtay aa u yimid ka warran qubuuri intaas helay qubuuri intaas helay ka warran wuxuu u arkayba in waxyiba soo degay leh qaburaha wax lagu cuno daacim ra'atihi ninkii dhintay xaaskiisii ninay soo dirtaa nabiga ka hor yimid saasay yidhahdeen markuu ka hor yimid oo waxa weeyaan waxay yihin islaamta ku yeedhada rasuulka allow fa ajaaba nabigu waa ka yeelay walxaal naxnu annaguna macahu aan la jirno gurigeediiyaan tagnay fa jii-a bidacaami cuntaa la keena fa wadaca yaddow gacantu nabigu saaray wa wadaca alqowmu dadkiina waa saareen fa akalu waana cune waa kaasay yidhahdeen xadiiskaas sariixaan haysana xadiiskaas sariixa ah war dambeba ha ku haray yidhahdeen meesha xadiiskana waa saxiix abu daawuudaa wariyey saddex kun saddex boqol soddon iyo afar ku wariyey jawaabta waxaan uga jawaabaynaa waa kana waa tuxfat laxwadigii sharaxa tirmidiga waa so ma jeedid jawaabta mar hore laga jawaab waxaas qubuuriyiintu hadda sharta ma bilaabin culimmaduna jawaabta ma bilaabin haddee wuxuu yidhi imaamka tuxfatlaxwadiga iskale alimaam alxaafid abilculaa maxamed ibn cabdiraxmaan ibn cabdiraxiim almubaarakafuri wuxuu yidhi sharaxa tirmidiga markuu sharxayay qaala wa qaala alqaari alqaari wuxuu yidhi wastinaacu ahli lmeyit ahlulmeyitku inay sameeyaan addacaama cunto liajli ijtimaaci annaasi calayhi dad isku imaana inay cunto u sameeyaan bidcatun makruuha waa bidca la nabcaystay bal saxa waxaa ka ansaxay can jariir radia allahu canhu kunaa waxaan ahay nacudu kuwa u yaqaan oo u tiri ku tiriya min anniyaaxati baroordiiq wa huwa daahirun xadiiskaas waa ku cadyahay fi taxriimi xaaraamtinimada markaas wuxuu yihi qultu waxaan leeyahay yuu yidhi mubaaraka fuuri qultu waxaan leeyahay xadiiu jariir radia allahu canhu akhrajahu axmedaa soo saaray wabnu maaja soo saaray bilafdin kula kunaa nacudu lijtimaaca ilaa ahli lmeyit wa suncata acaami bacda dafni min anniyaaxa intahaa wa isnaadu saxiix fain qulta haddaad itiraahu yidhi xadii xadiiu jariir xadiidkan jariir haadaa oo kan ah mukhaalifun wuxuu khilaafsan yahay lixadiidi caasim ibni kulay waa xadiidkii oo daacim ra'atihi uu ku jiro xadiidkaasaa khilaafsan haddaad tira abu daawuud uu wariyey sanad saxiixana uu ku wariyey jawaabtu waxay tahay qultu waxaan ku leeyahy waa dheriya hadalku qultu xadiidkii intaan soo akrin uu sheegay waxaan ku leeyahay sidaan jawaabta ad waaca waxaa ku dhacay fi mishkaat mishkaatu musabixa waxaa ku dhacay lafdi daacim ra'ati meeshay ku taalla abu daawuud maaha ha ku qaldame xadiiska asalkiisa abu daawuuda laakiin daacim ra'atihi meesha ay ku dhagayaan qubuuriyiintu waxay ku taallaa mishkaatu musabix sidaasaa ku taalla mishkaatu musabix biidaafati lafdi imraa ila damiir wuxuu yidhi mubaarakafuuri wa huwa laysa bisaxiixin hadaas daacim ra'atihi saxiix ma aha ma ahan saxiix bari saxiixu sida saxdaa waxay tahay daacim ra'atin nin oo islaamu soo dirtay islaam oo dumarka ka mid a ninay soo dirtay laakiin tii laga dhintay inay aheed sax maaha sidaasaa saxa maxaa u daliinaya saas tahay ilaa taas qof walbaa dhihi karaa maxaa u daliina inay saas sax tahay waxaa u daliina sidaana dhegayso wadaliilu calayhi waxaa daliil u ah annahu qad waqaca fii sunan abi daawuud daacim ra'atin mishkaadku asalka xadiiska maaha mishkaad hadda riyaadusaalixiin xadiis hadduu ku yaallo oo uu bukhaari ka soo qaatay oo si uu u qoran yahay bukhaarina sidii usan ugu oolin yaa la ictimaada kan bukhaariya la ictimaada samay xadiiska asalha weeye mishkaadku asal maaha xadiidka asalkiisu abu daawuud iyo musnadka imaam axmedu ku yaalla waxaana ku taalla daacim ra'atin ha u kuma taallo mishkaadkiiyay ku taalla ha marka faraca iyo asalka yaa sax ya asalka laga faa asalkii abu daawud waxaa ku taalla daacim ra'atin saasaa ku taalla sidaasaa ku taalla bikayri idaafa sidaas weeyaan qaala wuxuu yidhi camru lmacbuud sheikha iskale waa kanaa daacim ra'atin kadaa waqaca fi nusqi alxaadira nusqooyinka abi daawuuda yaalla saasaa ku taalla daacim ra'atin aa ku taalla wa fi lmishkaatna waxaa ku taalla daacim ra'atihi soo ma jeedo warawa hada alxadiid xadiidka waxaa kala wariyey imaam axmed fii musnadihi uu ku wariyey juska shanaad laba boqol sagaashan iyo saddex waqad waqaca fiihi asna waxaa ku taalla daacim ra'atin bikayri idaafa ayadoon idaafadu ku jirin bal zaada fiihi wuxuu ku daacim ra'atin min quraysh aba ku taallaba islaam kaloo quraysh aheed sa uma jeedid falamaa habata markuu sugnaaday ana saxiixa sida saxdaa fi xadiidi caasim ibni kulayb haada lafd inuu yahay daacim ra'atin xadiiska saasaa saxa xadiiska caasim ibni kulayb ya mar hadday taasu sugnaatay dahara waxaa muuqday ana xadiida jariir almadkuur laysa bimukhaalifin lixadiidi caasim isma diidaya ma soo ma jeedi marka waxaa looga jawaaba waxay tahay daacim ra'atin mishkaatu ku yaalahay asal geli ilaa mishkaat xadiiska kama bilowdeen xadiiska musnadka imaam axmed iyo abu daawuud ku yaalla asal halkaas oo ah iyo waxa weyn dalaa-il waxa wey nubu oo bayhaqi ah daacim ra'atin aan ku taalla marka ma markii waxa weeye dhowr boqol oo sano kadiba la joogaa nabigu haada ku soo daray ya xadiid aan asalkii haadu ku jirin haadama miya haadu ku daran marka waa qalab oo madbaci ah sidaasaa looga jawaaba taasna taasaan ka tuurno timigata waxa weeyaan sharxa tuxfatlaxwadiga safxada miya safxada waa kana horta jusku waa juska afraad safxada nusqadayda waxa weeyaan konton iyo shan konton iyo shan weeye sow ma jeedid waa konton iyo shan nusqada baabka baabka aada usii muhiimsane baabka uu ku jiraana waxa weeye baabu maa jaa fi dacaami yusnacu liahli lmeyit in dadka laga dhinto iyaga cunto loo sameeyo baabkaasuu ku keena shubha kale keena waxay yidhaahdeen waxaan kaleeto aan u xujaysaynaa afarka axnaf ibnu qays wuxuu yidhi kuntu asmacu cumar bna alkhadaab cumar ibna khadaabaan maqli jiray yuri radia allahu canhu yaquulu asagoo leh laa yadkulu rajulun min qurayshin fii baabin ilaa dakhala macahu naasu nin reer quraysheeda baab ma galo ilaa dadaa la gelaa wuxuu yidhi axnaf ibnu qays falaa adrii maa ta'wiilu qowlihi hadalkaas macnihiisu wuxuu yahay ma aanan garan xataa ducina cumaru ilaa cumar la duray ilaa cumar lagu muday tooraydii oo majuusigii gaalkii majuusiga ahaa uu tooraydii ku muday waa gaalkii dilay waay fa amara suhayban suhayb ayuu amray cumar ibn khadaab an yusalliya binaasi dadka inuu tujiyo alaaan saddex goor wa amara wuxuu amray an yajcala linaasi dadka inuu u sameeyo dacaaman cunto dadka cunto u sameeyo falamaa rajacuu markay soo laabteen min aljanaasati janaasadii ay dadkii ka soo laabteen jaa-uu waa yimaadeen walxaal qad wudicad la dhigay almawaa-idu iyadoo miisaskii cuntada la dhigay fa amsaka naasu canhu dadkii waa ka joogeen illa waa dad murugsan oo laga dhintay waa qaraabadii cumar lilxusni murugay uga joogeen alladii murugadii hum fiihi ay ku sugnaayeen fajaa cabaas ibn cabdilmualibaa yimid qaala wuxu uhi yaa ayuha naas dadow qad maata waa dhintay rasuululahi rasuulka alle sala allahu calayh wasalam rasuulka alla dhintay fa akalnaa waa cunnay bacdahu isaga ka gadaal wa sharibnaa waana cabnay musiibo ka weyna ma jirin bacdigiisaana cunto cunnay wa maata abubakrinaa dhintay fa akalnaa waa cunnay bacdahu wa sharibnaa marka laasim dadku wax inay cunaan qof kastoo qaaliyaho dhinta ayuha naas kuluu cuna min hada dacami cuntadan famada yadow gacantiisuu taagay cabaas wamadanaas dadkiina waa taageen eydiyahum faakaluu waa cuneen fa caraftu markaasaan gartay tawiila qawli waa kaas afarkaasaa noo daliilha yidhahdeen afarkana waxaa wariyey xaafid ibnu xajar kitaabka la yidhi almadaalib alcaaliya uu ku wariyey juska shanaad saddex boqol labaatan iyo sideed waxay yidhaahdeen waa kaasaa kaasaa noo daliila oo cabaas iyaaba ogaayo waa la sameeyey cuntada waxaa looga jawaabin laba jawaabood ko afarku ma sugna ma sugna waa daciif laba cilaaba ku jirta cilada koobaad cali ibnu zayd ibnu judcaan oo caanahaaba ku jira oo daciif waa ko cilada labaadna xasanubasri cancanadiisaa ku jirta oo mudalis oo mashuur oon oon tasriixinna taxdiis ma sugna waa jawaabta koobaad jawaabta labaad baabku wuxuu ka hadla horta dadkii laga dhintay cunto in ayaga loo sameeyo ku hadla waana siday xufaadii muslimiintu u fahmeen ee idinka sidaad u wadaan yaa u fahmay xaafid ibn xajar waxa weeyaan almadaalib alcaaliya baab baab u qabtay baabu suncati dacaam baabkana wuxuu ka hadlaa cunto in la sameeyo liahli lmeyit dadkii laga dhintay loo sameeyo taasna haddee sunayba eed afarkaan ma sugna waa daciif laakiin baabkaas waaba sunaba dadka laga dhintay in ayaga cunto loo sameeyo kaasuna ka hadla idan waxa weyan xagga sanadkana ma sugna macnihiisuna hadduu sugnaa laha macna saxuu noqo laha saasaa looga jawaaba shubhada afraad waxaa noo daliil ay yihahdeen aarka cimraan ibnu xusein cimraan ibnu xusein aarkiisa markay geeridu u timid wuxuu yidhi idaa ana mitu markaan dhinto fashudduu calaya badnii cimaamatan caloosha cimaamad iiga xira wa idaa rajactu markaad soo laabataan fanxaru xoola qala saasuu yidhi kaasa xoola in la qalo wa adcimuu cunta bixiya waxaa looga jawaabaa waa daciif maa sugna hadduu sugnaa lahana xujo ma noqdeen sababtoo ah xadiid saxiixaan soo marnay oo nabi maxamed yidhi laa caqla fi lislaam maxay tahay waxa weya saxaabiyaa yidhi xoola ha la qalo nabi maxamed aaba yidhi lama qali kare marka waxa weeyaan jawaabta looga jawaaba waxay tahay horta maba sugnaba welidaas aa daraadeed saxaabi looma nisbay karo ma sugna ciladu maxay tahay ula sugnaa waaye waxaa ku jira sanadka maryama binti farwa gabadha la yidhahdo maryama binti farwa lama yaqaan xadiidka markuu wariyey haythami majmacu zawaaid wa manbacu lfawaa'id juska saddexaad siddeetan iyo shan markuu ku wariyey wuxuu yidhi rawaahu dabaraaniyaa wariyey xadiiska filkabiiru ku wariyey wa maryama lam ajid man dakaro qof sheegay ma aanan arag maryama culammadii tarjamada u samayda ruwaad saas u caddeey iyaguna waa ka jaray intaas bal balaayada say u qabaan xataa risaaladan waxa uu kitaabka ku magacaaba labada warqadood oo eforka isku laabay intaas waa ka jaray bal sida cajaab ammaana darada ammaana la rabaa waa lasoo naqliya waxa sida u qoran yihiina loo soo naqliya cilmiga ammaana cilmiya la yidhaha waa qaa'in qofku inuu qayb jaraa qaybtaas dambe oo ah waa maryama lam ajid man dakara qof sheegay ma anan arag waa majuulad waa uu jaray intaas ka war bal khiyaanadaas marka wax sal iyo raad le ma ahan waa daciif sidaasaa looga jawaaba shubhada ugu dambaydoo shanaad oo yidhaahdeen waa noo xujo waxay yidhahdaan daawuus ibnu kaysaan taabicidaas a wuxuu yidhi waa qowl daawuus ogow daawuus a wuxuu yidhi yidhahdeen taabicigaasa wuxuu yidhi ina almowtaa dadka dhintay yuftanuna waa lagu imtixaanaa fii qubuurihim sabcan toddobo fa kaanuu waxay ahaayeen yastaxibuuna kuwa jecel an yudcama canhum in wax laga bixiyo wax laga sadaqeeyo tilka alayaama toddobadaas maalmood waxay idhahdaan xaafidu suyuudi wuxuu ku yidhi kitaabkiisa alxaawi lilfataawa juska labaad safxada laba boqol toban iyo lix markuu afarka sheegay rijaalu isnaadihi ragga wariyey rijaalu saxiix weeye daawuus ibnu kaysaanna min kibaari taabiciinu ka mid yahi intaha taasaa noo daliilaya jawaabta looga jawaabaa waxa ay tahay labo waxaa la leeyahay ko horta xujo maba adnaan keenin maxaa daliilada horta qaala allaahu qaala rasuulu llahi sala la alay slam ijmaac xataa qiyaas keliya midna maahan taabiciyaa yiri wa culamada muslimiintu ijmaacay ku yihiin taabici warkiisu musan xujo ahayn horta marka ugu horreysa xujo maba adnaan keenin waa ko marka labaadna waxa weeyaan macnihiisa macnihiisa waa macno saxiixa aduu macnihiisu waaba saxiixa marka laga reebo xoola qalada oo waxay tahay fiiri afarka siduu u qoran yahay fiiri fa kaanuu waxay ahaayeen yastaxibuuna kuwa jecel an yudcama canhum in wax laga bixiyo sadaqa in laga bixiyo an yudcama canhum dee taasna khilaafo kama jira maydka in sadaqa laga bixiyo ay jeclaayeen cidda jecleed xataa lama yaqaan cidda ciday aheed waa ay jeclaayeen in sadaqa laga bixiyo marka ciday aheyd lama yaqaan laakiin maydka in sadaqa laga bixiyo waaba shay sharciyaba maba la isku haystaba ee middan kale waxay ahayd dadkii laga dhinta ayagu inay wax bixiyaan dadkuna u yimaadaan taasay ahayd idan macnihiisu waaba dhankaas waaba saxiixa soo ma jeedin dhankaas waa saxiix marka waxa weeya laakiin hadduu xataa sugnaa lahaa waxa weeye maba ahanba waxa weeyaan xujaba waa qowl oo nin taabiciya axaadiisii saxiixa ahayd ayna ku suganta arrintaanu inaysan sugnayn intaas ay sheegteen ayagu inay xujo u tahay intiina saasaa looga jawaaba idan markaa waa arrin munkara in la iska daayo wey ama maydka in wax laga sadaqeeyo ayado waa suganta axaadiis saxiixay ku suganta marka laga dhinto ay qabrigaba marka la geliyo xataa sadaqa waa bixi karta oo waa maxay adugu wixii la diiday iska ilaali labadii sifo oo saxaabadu ay niyaaxada u yiqiineen oo waa maxay dad isku yimaada iyo cunto la ay sameeyaan dadkii laga dhinto bis intaas ka ilaali maxaad samayn kartaa haddaad inta lacag qaado masaakiintaasi waa sadaqo haddaad ta loor beriisa soo gato ood masaakiinta sugoydo waa sadaqo haddaad dhar siido waa sadaqo haddaad waxa weeyaan wax kala qabo adugu ayu sadaqa ma sadaqa la tiri kara kaliya aduu iska ilaali dadka inaad u soo yeerto cuntana meel ku samayto khalaas intaas iska ilaali wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wsala allahu wslam wbaaraka calaa nabiyina maxamed